hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiina subax wanaagsan arooryo suuban kusoo dhawaada xubinta wargeysada oo xeelaha kala duwan ee qoraan soo xulbalka si toos aad uga dhegeystaan wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard aalaba waxaa halkan si toos aynagala socodsiya anigu ah yuusuf bakad saaka taarikhda waxay ku beegan tahay labaatanka bisha labada waa labaad ee febraayo sanadda labada kun saddex iyo labaatanka maalin isniin ah barakadeeda barwaaqadeeda wadato dhegeystayaal dhammaanteen ilaah idinkiis waxaan filaya si qurux badan si wanaagsan in lagu soo wadaa kaakacay laiska warqabo xaaladaha ay degan yihiin inta xanuunsan ilaahay subxana wa tacaala uga baryana in xanuunkaa uu ka dulqaado caafimaad taamna uus inta murugeysan muraadkooda inuu ilaahay u sahlo dhegeystayaal dhammaan saaxiibada idaacadda star f m ku xiran wargeyska soo qabta dhegeystayaal iminka gacanteeda ku jira wargeyska the standard qaybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doonaa si ay kusoo kaakaceen iyo waxaasoo dhan waa qaybaha dambe waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhegeystayaal bal iminka wargeyska aan soo qabta wuxuu halkan saaka uu ka qor dabcan uu wargeyska the standard weeye wuxuu leeyahay waa halkan kulamo markaasi maalinta dabcan maalmihii soo dhaafay kulamo ku yeelanayay magaalada naivasha xisbiga wiper uu hogaaminayay cronso misioka qaybna markaasi ka ahazimiyo lamoja kulamada ayaa halkaas markaasi kaga arinsanaya sida ay halkaa kulan markaasi laba maalmood ay qaateen dabcan ay ku qaateen magaalada naivasha waxayna markaasi diiradda ku saarayeen sida kamid ahaanshuhu iyo weliba loolanka adag ee la doonayo in dabcan ama mowqifka ay ku aadan sida ay ku dardarangelin lahayeen ka mid ahaanshaha sidoo kalena qeyb xoogan ay door ay kaga qaataan sidii taageero loogu fidin lahaa xisbiga ama isbahaysiga zimiyo lomoja soka ayaa taageerayaashiisa iyo weliba xildhibaanada ama siyaasiyiinta ama kuwa markaasi xisbiga ka tirsan kula hadlay halkaasi wuxuuna sheegay inay tahay in kulamada la qabanayo ay markaasi qayb ay ka noqon doonaan iyagoo doonaya in mowqifkooda ajendahooda yoolkooda kale ay yihiin sida xaaladda hadda markaas waddanka ka taagan dib loogu dhigi lahaa xaaladana ay loo dejin lahaa ay markaasi ka mid tahay sicir bararka qutulduruuriga waxyaalaha markaasi micishada hadda waddanka ay ku nool yihiin iyadoo hadda muddooyinkii ugu dambeysay maalmihii lasoo dhaafay dhegeystayaal ay halkudhogooda miyoolkooda u ahaa waa sbeysiga zimiyo lawmoja sida kenya waa dabcan hadda looga doonayo inay qeybtooda ama doorkooda ay kaga qayb qaataan ee dibadbaxyada iyo isku soo baxyada markaasi doonayaan lagu dhaliilayo xukuumadda madaxweyneha ruto waxaana kalonso misoka iyo xubnaha markaasi azimiyo dabcan ka tirsan wiper ay aragtidoo markaasi soo jeediyeen in halkudhigooda uu hal noqdo ay qeyb markaasi ka noqdaan oo sidoo kale laga dhex shaqaynin sida xisbiyada kale sida ula jeedo wax kuwa o d m iyo sidoo kale kuwa jublee balse uu sheegay in ayaga ay yihiin xisbi madax bannaan sidoo kalena ay yihiin xisbi yoolkooda adag ka tirsan xisbigamasbaysiga azimiyo lomoja wuxuu sheegay kalonso misoka in hadda sida waddanka uu socda aad arkaysaan oona u jeedaan laakiin waxaan hal ajendahena keli uu noqon doonaa hal haddii aan markaas isku wada xirnaano oo aan ka wada tashanno ayaha iyo xaaladaha mustaqbalka ee waddanka waxaana garab ku siinaynaa mowqifka iyo ololaha ee ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaana isku imanaynaa taageeranaynaa sida xubnaha kale markaasi qeybka oga yihiin azimiyo waa sida uu hadal ku dhiga ee kalonso misoka hadda wuxuu sheegaya in lasi adkeenaya azimiyo in hal waddo ay ku socoto waddadaasna ay tahay sidii markaasi lagu dhalin lahaa xukuumadda ruto wargeyska ayaa saaka faahfaahin halkaasi ku qoraya qeybtiisa wargeyska boggisa ciwaanka hore saaka halkaasi kusoo qotay waxaa wargeyska uu halkan saaka isaga sidoo kale uu halkan kaga hadlayaa dhegeystayaal waxaana wargeyska boggisa oo dainy nation wuxuu leeyahay hadda waxaa silent ama sidoo kale aamusay xubnihii markaasi aad ku ololeynaya in baaritaana lagu sameeyo doorashadii labada kun labiy labaatanka iyo weliba sidii wax u dhaceen xukuumadda ruto iyo weliba xubnahooda ayaa hadda markaasi aamustaangalayn ayagoo aad u ololeynaya shalay ay markaasi sheegeen in tani hadda aansan loo baahnayn oo sidoo kale aysan ahayn arrimo deg deg ah oo markaasi baaritaanada balse waxay hadda sheegayaan inay tahay in xukuumadda waxyaalo kale ay diiradda saarayso oosan ku mashquuli karin ama ku mashquulaynin wixii hore oo tegey horaan waxay markaas dabcan xubnaha ololey dabcan aadka ugu waa xubnaha kenya kwanza ka tirsan aadka ugu aadka ugu agdhow madaxweyneha ruto ayaa horaan sheegeen in baaritaano isla qudhiisa madaxweynaha ayaa sheegay in baaritaano la sameyn doono gunti lasoo saari doono taasi ayaa hadda waqhti qaadatay iyadoo laga doonayo in baaritaano qoto dheera lagu sameeyo ayna lasoo xulo shakhsiyaad markaasi ka madax banaan arrimaha siyaasadda sidii waxa u dhaceen iyo qaabka markaasi loo saadaaliyay arrimaha siyaasadda qaabka loo falanqeeyay iyo wasida waxay ku dhaceen iyo habka hadda cadaadiska lagu saaray shakhsiyaadka ugu weyn ee guddiga doorashooyinka cuddaha e b c hadda hadaladii ayaa hadda u sheegeen ama xubnahaasi sheegeen inaysan waxbo aan loo baahnayn sidoo kale ay ahayn kuwa arrima aan saa deg deg u ahayn oo hadda ay lagu mashquulsan yahay xaaladaha hadda wadanka iyo wakhtigan hadda taagan sidii maciishada wadanka wax looga qaban lahaa looga bedel lahay iyo qorshooyinka horumarineed ee wadanka lagu mashquuli doonin wixii hore oo tegey waa sida ayaga hadal ku dhigaan wargeyska bogiisa afraad ayaa saaka isagana macluumaadkaasi qoraya dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska boggiisa labaad iyo saddexaad ee jahwareer weli ay ka taagan tahay manhajka waxbarashada ee c b c qaybta waxbarashada halkan usaaka oo ciwaanooyana uga dhigay waxaa markaasi ku kala duwan yihiin iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay iyo sidoo kale kuwa dowladda dowladda waxaa halkan tilmaamaya ama wargeysku qoray in dabcan usbuuci lasoo dhaafay loo fariisay leson dabcan manhajka c b c da caruurta u fariiseen waana j s s oo iskuulkaas waa junior secondary school waxaana halkan lagu soo qaatay lagu soo kala xushay iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay iyo sidoo kale iskuullaha dowladda oo dhammaan wadanka oo dhan waxaana hadda la qiimeynayaa waxyaalaha ee hadda laisku barbardhigi karo labada dhinac ee markaas carruurta kenyaanka ah ee hadda diiradda saarayaan waxbarashada marka u koowaad waxaa leeyahay iskuullada dowladda ayaa markaas la dala dhacayaan dhibaatooyin xoogan ay ka mid yihiin cariiri oo ama iskuullada ama fasalada markaasi buuxdhaafi fasalada waxaa leeyahay loogu talagalay afartan ayaa hadda waxaa markaas lagu dhex arkaya ilaa iyo lixdan ama toddobaatan intuu dhexayso iyo hal macalin halka ay jirto waa macalin la-aan ama macalin yari dhegeystayaal sidoo kale shaqaalaha oo aada u hooseeyo waxaa sidoo kale ka mid ah iskuulladaas dowladda ay leedahay ma jiraan buugagta ay taxbook loo yaqaano buugagta wax laga akhristo oo maba yaalaan hal xitaa laguma arkayo marka laga tago macalinko mid soo iibsaday asaga nafsadiisa laleeyahay iskadaa dowladda waxay halkaas ay geysee waxaa sidoo kale leeyahay challengeka ama dhibaatada culaysyada haddana haysato waxaa ka mid ah agabkii lagu fariisanayay iyo waxaalihii markaas loogu talagalay dowladda ay sheegtay in qarashaad xoogan ay ku bixin doonto laguna dardargelin doono manhajka c b c weliba iskuullada junior secondary school ee grade seven waxaa u taqaana dhegeystayaal ee hadda fasalada laga doonayay in aadaan laakiin ilmaha iskuullada way aadaan oo hadda barashadooda weli waxay markaasi ku jirtaa midda dhuldhulhaybaabayso dabcan hawada oo sarena may gaarin mayna saldhiganin dhegeystayaal waxbarashada halka iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay waxaa leeyahay well staff dabcan waxaa si wacan loo qalabeeyey iskuullada fasalada dhammaan iyo markaad fiiriso si wacan loo hagaajiyey loo aqabtiray sidoo kalena macalimiin aada u dhamaystiran ay haystaan waxaa sidoo kale ee hadda iskuulladaasi ay ka duwan yihiin amase ay ka soocan yihiin iskuullada kale markii loo fiiriyo fasalada kale ee grades hoos waa kuwa hoose iyo grade seven inay markaasi kale yihiin la kala garanayo magacana loogu kala qoray macalimiintan ay kale yihiin iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay kadib waxaa halkan la arkaya blog classroom oo markaasi kala xiran waxaa arkaysaa shaybaarada ama laboratorieska loogu talagelay grade seven wax ay ku baaran karaan arki karaan waxyaalaha manajkan markaasi soo saaray inta badan hadda uga faa'iideysanayaan maxaa dhacay waa su-aalaha isweydiina wargeyska wuxuu leeyahay halkan markaad fiiriso macalimiinta modern teacher ayaa had halkaasi ka cabinayaan oo markii laiskugu daro online material waa qabcan agabka materialka eeaalada meelaha fog ee wax laskaga arko dhegeystayaal ayaaba caruurta xitaa looga barayaa iska badaaya fasalka xitaa macalimiinta kuwo kale oo sii dheeri ah ayaaba waa dabcan oga barayaan qaabka onlineka hadday tahay kombyuutarada iyo hadday tahay telefoonada ardayda oo markaasi u diyaar ah u baranayaan luuqadaha kala duwan sida frenchka iyo sidoo kale carabiga waxaa sidoo kale ka mid ah in markaasi ay hadda farqi u dhexayso iskuullada sida gaarka ah iyo kuwa dowladda oo markaasi dhibaato iyo dayacaad xoogan ay ka muuqato iyo sidoo kale macalimiintu oo tireelin-aan ama tababar la-aan ay ka dhex muuqato markii loo fiiriyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay iyo sidoo kale kuwa dowladda waa hadda caqabadaha ee markaasi u kala dhexeeyo dabcan dowladda ilaa haddana xal aysan u hayin dhibaatada iyo caqabadaha xoogan ee ka dhex taagan qaybta manhajka waxbarashada ee dalka ay dhegeystayaal sida wargeyska boggiisa labaad iyo saddexaad uu qoreeyo qoraan iyo warg dowladda ay sheegtay in ay dabcan wax walba ku bixin doonto madaxweynahana waxa uu sheegay in lacag gaarayso ilaa iyo soddon iyo afar bilyan oo lacagta dalka lagu bixin dabcan dahad laga qaaday macalimiintana sidoo kale ilmahaasan soo fiijin karin iskuullada sidoo kale la dhamaystiray waana manhajka dhegeystayaal c b c hadda looga faa'idaysanayo wax weliba caqabad weliba waxbarashada sheegana in hadda xalkeeda loo heli karo laakiin weli xalkeeda lama helin khubarada dhanka waxbarashada kuwa ka faallooda sheegayaan in ay markaasi isku mowqif ahaan doonin mise isku darajo aysan ahaan doonin sida kuwa dowladda iyo kuwa gaarka ah loo leeyahay waxaana kaniyakabcan ka niyad wanaagsanaan doona sidoo kale kaga firfircoon doonaan dhanka waxbarashada iskuulada sida gaarka ah waa kuwa sida yacni hadda wax u socdaan una muuqato in farqiga uu aada u sarreeyo wargeyska waxa uu sidoo kale halkan dhegeystaal isagana qoraya waa hogaamiyaha mucaaradka azimiyo la umoja raila odinga ah oo markaasi groupkii celebration group markaasi anti raila waa sida waa dabcan ee hadda soo dabcan socoto oo azimiyo la umoja qeybta hadda ay ku dareemayaan ama ay diiradda lagu saarayo mase lagu daleeceynayo raila odinga yanza waa halkuu asaga kasoo jeedo ama galbeedka waa dabcan qeybta markaasi yanza uu kasoo jeeda raila odinga waxaa leeyahay azimiyo la umoja one kenya liidar raila odinga ayaa hadda cadaadis markaasi kaga kulmaya halkuu asaga markaasi kasoo jeeda yanza kadib markii dad halkaasi didbaxyo ku sameeyeen kuna sheegeen raila ayuu leeyihiin fariiso oo dadka ka fariiso waa ina wariirisay waa halkudhigyada waxyaalaha ay markaasi boorarka ay ku qarteen oo ay ku sheegeen inay ku taageereen xukuumadda ruuto waxaana ay sheegeen in marre aysan ka qaybgelaynin kulamo iyo weliba isku soo baxyo iyo dibadbaxyo ee ku aadan yanza iyo weliba gobol weliba in ay hadda markaasi noqonayaan ama ay doonayaan in qeyb ay ka noqdaan xukuumadda ruuto ama dowladaha sidoo kalena ay sheegayaan inay la shaqeeyaan kuwa laakiin xubnahan ayaa markaasi wadada markaasi aada u buuxiyay ayagoo maalinta shalayto ku dibadbaxayay kuna qaylinayay in raila ay ka soo horjeedaan sidoo kale marre aysan taageeraynin waana qaar markii waa dabcan shakhsiyaad oo markaasi hadda lagu tuhmayo kadib markii ay la kulmeen madaxweynaha william ruto toban madaoo dabcan toban xildhibaano ama dabcan waa siyaasiyiin iskugu jira ama ka tirsan o d m iyo sidoo kale azimiyo laumoja ayaa la kulmay madaxweynaha wadanka ruto taasoo dabcan ayagana caaqib ay kala kulmeen xisbiga azmiyo laumoja qaarkoodna la sheegay in tilaabo markaas laga qaad waa tilaabo xisbiyadeed laga qaadi doono shakhsiyaadkaasi laakiin kadib arrimahaasi iyo waxa markay soo baxeen waxaa kadib dibadbaxyo ay ka dhigeen yanza kuwaasoo sheegeen inay taageerayeen xildhibaanadaasi sidoo kalena raila odinga ay marre aysan aqoonsaneen una aqoondabcan ay u aqoonsaneen mucaarad iyo howlahaasi haddii ay sheegayaan in ay xukuumadda ay qeyb markaasi ka noqdaan ama ay dabcan la saftaan xildhibaanadaasi tani hadda la kale caddeyn karin in xildhibaanadaasi ay soo abaabuleen in kale laakiin waxay markaasi dibad ku dibadbaxayeen sheegayeen inay ka soo horjeedaan raila odinga iyo dibadbaxyadiisa iyo weliba anti ruto oo horaan ugu sheegay inuusan u aqoonsaneyn madaxweynaha kadib markuu sheegay in lagu shubtay dabcan codbixiyaashii dadka ay riteen kuna sheegay inay tahay mid dariiqada saxda ah loo marin doorashadii wadanka ka dhacday dhegeyst kadib waxa uu sheegay in hadda uu damcan kenyaanka uu u hiilinayo kenyaankana uu difaaci doono sidoo kale uu ka taageeri doono waxyaalaha ee ayaga markaas ka hadli karin ama uu sheegay inay usoo bandhigi doono wax walbo oo ayaga ay dareensan yihiin og yihiin inuu bannaanada usoo dhigi doono taasi oo la jeedo xukuumadda ruto waxyaalaha ay ku tillaabsanayso waxyaalaha ay qaadayso iyo waxyaalaha markaasi sharciga baalmarsan iyo sidoo kale mashaariicda qaldan ama lacagaha la lunsanayo uu sheegay in dabcan uu soo bandhigayo oo sidoo horaanba looga yaqaanay ruto raali hade waa raila odinga hadda tan ayaa weji kale iyo cadaadis kale haddana u keenaysaa deegaankiisa inay hadda kasoo horjeestaan kadib qorsha ayaga markaasi ay soo abaabuleen kuna sheegeen inay kasoo horjeedaan raila odinga wargeysaga boggiisa shanaad ayaa saaka qoraya dhegeyste haddaba waxaa qeybta markaasi wargeyska saaka caafimaadku kaga hadlaya isagana haddaba arrintan waxaa dabcan baaritaano la sameeyey xaaladda hawada isbeddelka in malaria hadda niyo oo dabcan baaritaanka lagu sameeyey la ogaaday in dhibaato kale ay keeni karto waa malaariyada dhegeystayaal haddaba malaariyada intaan sheekada waxaalaha ay qoreen godogelin mar iska dabcan ka taxadira nafsadaada oo mar weliba markaad sariirta gelayso iyo mar weliba markaad banaanka jiifto waa inaad markaas sandarooda aad xirato mise maraad kaniicada aada xirato haddii aad markaas gurigaas ka hagaajin kartana buufin kartana mise meeshaasi aad buufin kartana waad buufin kartaa haddii aad sunta shidan kartana kaniicada waa shidan kartaa si aad uga hortagto wax waliba dhibaato ah oo dabcan xanuun fara badan kuu keeni karto ayaa markaasi kaga baaranday kartaa waxaana la ogaaday in xanuun markaasi malaria ay wadato sidoo kalena ay sidoo keeni karto dhibaato jireed iyo dhibaato xanuun oo qofka markiisa hore uusan isdareemi karin laakiin marka dambe dhibaato ku noqon karto laakiin waxaa laga yaaba markii baaritaanada lagu qaadayo inaasan dareemi karin mise aad ogaan karin xaaladda marka laga hadlayo malaariyada laga yaabo dhakhtarka shaybaarada inay ku dhahaya marka hore ma qabtid laakiin arrin hadda baaritaan lasoo saaray ayaa lagu ogaaday in malaariyada ay hadda isbedeshay hawada owgeed mise climate change min cimilada owgeed in wax walbo ay bedeleen dhegeysa wargeeska boggiisa labaiyo tobnaad ayaa qoraya saa ka dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan saaxiibyaal waxaan filayaa si wanaagsan in xaaladaha ay ku kala degan yihiin xaaladaha jawi degan qurux badan inaad ku wada sugan tihiin balqaadka teleefoonadan siiyo saaxiibada siday kusoo kaakiceen kuwa baristeen maqalka idaacadda waa sidee xaalada deegaanka tuulada qaryadaad ku sugan tahay maxaana la hadalhayaa maqalka idaacadda waase qaadka telefoonka saaka ugu hore star f m suwax wanaagsan soo dhow wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhow salugu yahay saaka deegaankaad ku sugan tahay haye
marka halkan waxaan subax wanaagsan galayahay ahna xasan cumar iyo xaaskiisa waxaan leeyahay subax wanaagsan
shukran
beerdhacbidiidi xaaskiisana waxaan leeyahay subax wanaagsan jaani iyo xaaskiisana waxaan leeyahay subax wanaagsan
aada ba umahadsan tahay umahadsan yahay saaxiibkaasi idaacadda codka gobolka waqooyi bare star f m ayaa dhegeysanaysaan warxigaha kale qadka telefoonkan siiyo soo dhow walaal subax wanaagsan
subax wanaagsan yuusuf waa sacdiya magaalada mandheera sacdiya soo dhow walaale
jawiga waa wanaagsan yahay walaal weli banaanka ma aanan aadin laakiin cabsi cabsi ayaa iska jirta marka waxaan leeyahay sida kheyrka allahna waa maxay tahay cabsida maxay tahay cabsidu maxay tahay waa tahay cabsi cabsiyaa jirta cabsidana macnaheeda maxay tahay halkay cabsida ka jirta egaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan oo ku salaamaya soo dhow assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
magacayga waa maxmed cabdulaahi barqooge soo dhow
waan dhowahay taaka si ilaahay ugu talagalay bay wax kale u kala socdaan waa sax
iskuulka waa la aaday dugsiga waa la aaday dukaamada waa la furtay biyihii waa la aroortay barwaaqa nabad se la heli karin xoogaa jilaal iyo kuleel iyo abaar moogay intaana ilaahay waa naga bixin karaa ilaah naga soo bixi waaleen muslimiinta dhammaantood waan salaamay shukran aad baad umaadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka suwax wanaagsan soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa maxamed tawane oo gaarisa jooga xaafadii kaburi soo dhow dhekabure ka waran xaaladeeda boqol kiiba boqol aaday u degan tahay haye saaka hal cabashaa jirtaa aha
maalinta jimcadii waxaan u malayn waxaan kuu sheegay oon in loo cabanayo aad iyo aad idaacaddii dadka marka la dhegeysta waxaa waad mooday waa aninaman gafani yahay haye haddii dadkii wax wax u sheegay bay lacayn soo ma ogtid mhm marka saaxiibo annaga oon baan ka cabanaynaa madaxdii aan soo dooranay waxaan u sheegaynaa dhikaaburay qofba oon u dhinta haddii la dhaho in la beensanaynin idaacadda waan salaamay dhegeystayaashana waxaan leeyahay barwaaqo iyo caafimaad maalinta idin wacnaato shukran aad baad umahadsan tahay dhekabure xigaha kale qadka telefoonka suwax wa- qadku ka baxay dhegeystaasi waan ka raargelinayaa xigaha kalen qadkaas siinaya walaal suwax wanaagsan soo dhowow soo dhow saaka ka waran buruburu maxay tahay cabsida aad sheegaysaan haye
dowlada mas-uulada alla subxaana watacaala mas-uulada dadkaanaytona intii hoostooda hoos in hoos imaada mas-uuladin mas-uuladooda idinkaa qaadeen dadkaanayta waxaan kala haga marka wato alla subxaana laqad khalaqna alinsaan fi axsani taqwiim uma ladabnaahu asfala saafiliin waxaa waaye mas-uuliyadda looma dhiibin geed ama buuro ama ama yani wax kale looma dhiibin mas-uuliyadda idinka allah subxaana watacaala idin dhiibin markaan dadka cabsicabsidan hayso waxaan leeyahay idinka dawladda kala hadleeya marka waa shukran qoordheer buruburu aad bay umahadsantahay dhegeystayaal cid waliba dukaamadeeda ha furato ganacsigeeda ha ku laabato waxa cabsi cabsilli ma jiro anaa ku leey taas remandera sheekada joojiya catada wadaan xabsi cabsi maxay tahay shaqada qabsada oo shaqaysta walaal soo dhowow subax wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومحمد إبراهيم وكاسو وعي كونتي مدارع marka warasaaka jawiga الحمد لله نبضان كبرنay intaan ka warhayo haye goobaha ganacsiga waxbarashada waa loo dareeray mhm
nabadgelyo inkastoo qabow badan uu jiro sida Mm.
nairobi camal aad iyo aad
qabow baa la dareemaya alxamdulilah fiicana buu shukran maxmed star f m subax wanaagsan soo dhowow عليك السلام يوسف السلام يا مدن ومس ومس ومس كشرف عليك على صاحب
meeta meeta ka waran saaka
walahi gurigeyga kama dhex bixinta ogaa nabadan baa jirto inkastoo waxaa la shisheegaya cabsi cabsi iska jirto waxaa la sheegaya maxay tahay adiga gurigaada kama bixin be sida maxaa magaalada qof laga dilo walaal qofka gelana wuu baxsaday marka cadde wax hore ahayd weli wax hore ahayd wax Taasi baa laga baqayaa. Si salaada waa lagu fiican hore yahay.
ahayd taasi dad wax hore ahayd Tiin weli baa waa la lataba wadaa taagan oo yahay, ma dad garatay. Tiin baa dhegeyso lataba taba taagan yahay Ramadera, marka Maya, maya.
si kale u Reema- fiican intaa ognahay aad iyo Inta badan waa aad.
salaam.
shukran aad baad mahadsan tahay remandera howshan eh, guddi baa loo xil saaray duqey baa arrintan gacanta ku qabsatay joojiya fowdada qallaasaha ganacsigiina qabsada waxbarashadiina aada miciishadiina keliya ka fikira iyo howlihiina waxaa kale u daaya saraakiishii cidda leh markaasi loo xil saaray in baaritaanadan ay sameeyaan lana soo qabta dhegeystayaal inta kale laakiin si nabad ah si walaaltinimo ah si dadnimo ah ku wada noolaada waa muhiimadda keliya soo dhowow magacaaga السلام عليكم يوسف وعليكم بكر السلام ورحمة الله وبركاته مراغيار سودو waa ku salaam yuusuf oo alxamdulilah magaalada mandheera aad ayaa jawigeeda u degan yahay ani hadda wax weyn oo dhib aan arkay male واصح magaalada dhowr meelood oo soo maray mogta anaa tagsiilo oo wax walba ka warqaba waxaan واصح tagay هذه meelo badan aan maray marka wax dhib oo jira hadda oo saas weyn ma jiro alxamdulilah ilahay nabadgelyo waana sii abaartan allah naga soo bixi aan leenahay abaarta allah naga soo bixiyo dhibkan iyo culeyskan muslimiinta saarna abaarta allah ka qaada dadkoodana qulubtooda dadka mandheera iyo macalin gobolka qoyi bari qulubtooda allah isoo dumo nabad allah na siiyo dhammaan dhegeystayaal kulli yuusuf bakad iyo muscab iyo maxamuud daayir dhaqane iyo kulli waan salaamaya saacid شكرا أدود ما سنتهي هذا دور وباهن تهي وحالة تكسيلة ويدي دور وباهن تهي تكسيلة ويدي لما يلعب بوك على هري هدو كلية مركب حدوث هدا أنا أقف ماشي جاي وحبكم أركن هدو كلية ماشي أنا هدا كسول لابتي واحد باجرة طبعا حكتي سوي سحنتي لأن تكسيلة ما يلعب بوك على هري ويس ويس كور غوان marka ma- ninkaas uu maasiya hayo maraqyaar waxaa leeyahay xowlaha way degan yihiin gabdhaha waxaan leeyahay bal u kaadiya star f m soo dhowow soo wanaagsan
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu magacaaga
dimbil islii nimbil islii ka waran saaka alxamdulilah dhegdheg waayo alxamdulilah boqol soo boqol waa nabad alxamdulilah dhima jira suuqa albaabada ayaa loo furay alxamdulilah balastiid onkoog bonkoog amel suuqa dhammaantood albaabada loo furay alxamdulilah waa nicmo qabnaa wax dhib ma jiraan Shukran.
wax ku barwaaqaysanna ma garat aad baad mahadsantahay nimbil marka dhammaan muslimiinta waa salaamaya gobolka waqooyi gaar ahaan waa salaamaya magaalada mandheer wax ka jirana waxaan leeyahay nabad ha lagu soo dabaalo ma garat aad baad mahadsantahay nimbil saaxib asalaamu calaykum waraxmatullahi shukran nimbil islii xigaha kale qadka telefoonka soo dhow magacaaga
isboos wax wanaagsan subax la mid ah
waa ruqays maamulka jeer nabad ayaan ku wasbarisan alxamdulilah wax dhib malahan waa iska wanaagsanaa ilaahay baa mahad iskale haye
wax dhibaatooyin oo lasoo tabinayo maqlan ganacsiga socodka amniga alxamdulilah dhegeystayaasha maxwalwadeenada dhammaan subax wanaagsanaa leeyahay walaalkay aadna maalin wacan shukran aad baad mahadsantahay star f m soo dhowow
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعلمه وحجر ديري macalimow soo dhowow xaaladda ka waran saaka xaga dheere إله با ما حد له إلهي إن معليس لما سوكو كرو ياركي مع نيرو بس لغوها إن كان كبر alxamdulilahi غسل tamaam baaba tamaam xaaladdu way إله با degayntaa ما حد له با وإزداء من هاي أرضي لي والله الصعداء وحولي وهي كلف صفهيان إنت لما الله نحريك ما قرسي mhm والدينت إن الله عفي إلهي عرق نبض الله نو بدلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أد أيو ما سيهي معلمو طبعا حيقاها كلا قد كتلفون كان سينا يا سي أساقنا برستاك سواح من أكسان أرتيسا وندي يستوبل هلكو كسكن يا ولا السودو مقعاقا
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
غير عبدو بلي بورو مدير كاونتي كورا ساكا مديرا كاونتي
waad ka fiican tahay meel tuulo kerges oo qalay dhigisa ku jirto buura warnilaan joogaa ee
waa fiican tahay walow nabadaa jirtee aloalow dhagdhag soo ma ahan
aa dhegdheg waa waxaada laanta waxa weyna hadda abaarnimo oo jira male olnana ma haya ilaahay maalna nabadgelyan joognaa waa diyaar alwaalo waan ku salaamayaa shukran
adina waa ku salaamaya aad baa mahadsan tahay saaxiib xegaha kale qadka telefoonka ugu dambeeya walaal soo dhowow waa ka xumay dhegeystaasi qadku ku raagay xegaha kale qadka telefoonka siinayaa ee ugu dambey walaal soo dhowow
asalaamu calaykum calasaan waa macalin cusmaanow soo dhowow boqol boqol ilaahay nabad buuna siiyey nabadgelyo alxamdu lilah allaha noo ziyaadiyo haya
abaaraha iyo dhibka allaha naga saaro Amiin.
amniga iyo nabadgelyaha san allaha noo ziyaadiyo Amiin.
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu intuu cabdullaahi horiis isku sii- isku sii dabradinayo salaamu calaykum dhegeystaha ka faaiidaysan wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu waa kee
waa xuseen isaaq oo jooga tanarifa taanaarifa ka waran xuseenow
waa la fiicay saaka si fiican loo wado beri haye
jawi waa degan yahay haye
waa qasoor ha diyaar
ku daro kudeey kudare kudey aad baad mahadsan tahay taanaarifa aan salaamayna xigaha kale qadka telefoonka
helo asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
waa cabdi saaqo kaasoo wacaya madheere county gaar ahaan magaalada ramo raamo ka waran saaka jawigeeda alxamdulilah dimbala nimca nabada lagu nabada lagu abarya ha haye taa soomaali sheegaysa waa rulo wax jira ma ogin haye boolada laakiin alxamdulilah wax dhibka mala meeshan xal ku akbarsan nimca lagu tukaday nimca lagu soo lagu soo canjeera lagu canjeera cune alxamdulilah baraaqa shukran aad baad mahadsan tahay ugaas waxaan halkan ka salaamayaa eeduwe qaaliga macaana xaliima cali cabdulaahi Shukran.
Eh, ibraahim cali malla waa shukran shukran aad baad umahadsan tahay waan salaamayna idada anagana aad baad umahadsan tahay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka star gaar ahaan xaaladda dalka subax walba oo isniin arbaca iyo jimca ayaa si toosa hoga maqashaan warbaahinta star waa subaxnimo isniina taarikhdu waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaa si toosa markaasi barnaamijka oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe idaacadda magaalada nairobi si wada jir ah waxaa idinkugu daadinaya anigoo amsa ismaaciil iyo yuusuf bakad mawjadaha kala duwan ayaad markaasi naga maqlaysaan idaacadda nairobi haddii aad ku sugan tahay waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaa mawjada hal eber shan dhibic sagaal suamalka wajeerna waxaad nagala socotaa sagaashan iyo toddoba dhibic saddex marsabit waxaad naga dhegaysanaysaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo ismaamul xebeedka mombasa waxaad naga dhegaysanaysaan hal eber shan dhibic saddex isyelo waxaad naga maqlaysaan iyo waa isyelo eh, meru balambala madoogaasha iyo banaaney waxaad naga maqlaysaan hal eber saddex dhibic labo haddii aad ku sugan tahay ismaamulka mandherana waxaad naga dhegaysanaysaan sagaashan iyo toddoba dhibic shan ismaamulka gaarisa dhadhaab iyo masalaani waxaad naga dhegaysanaysaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal mooyaale waxaad naga maqlaysaan siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal ismaamulka haddii aad ku- eh, sidoo kale hadaad ku sugan tahay deegaanka habasweyn waxaad naga maqlaysaan sagaashan iyo toddoba dhibic saddex kismaayo waxaad naga dhegaysanaysaan siddeetan iyo sagaal dhibic shan muqdishona sagaashan iyo toddoba dhibic eber haddii markaasi aad ay ku soo gaareen mawjada si toos ayaad nooga maqli karaysaan barteena internetka iyo weliba website-ka idaacadda waa www star f m co k e halkaas ayaad kala socon karaysaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda dhegeystayaal barnaamijka xaaladda dalka alaab waxaan uu ku eegnaa arrimaha siyaasadda iyo weliba xaaladda markaasi dalka ka taagan dhegeystayaal sida caadada ah sabti axad ayaa laga soo gudbay wiikends ay dhahaan maanta waa isniin dabcan siyaasad ayaa la kariyaa labadaasii maalin hadbo dhinaca markaasi ee loo arko inay u wanaagsan tahay labada dhinac labada garab ee markaasi ishayo isa soo hayay muddo sannado badan markaasi soo xifaaltamayay mid laga adkaaday laakiinse weli aan leeyahay dhulka kumaanu dhicin oo weli maanu quusanin quus ma nihin ay leeyihiin laakiinse oo aana la dhacay iyo waxyaabo la mid ah kuwana iyaguna waxay leeyihiin dabcan waxaa imika ee ay bilaabeen ama ololaha iyo weliba ee kulamadaasi kala duwan ay wadaan mucaaradka sida uu sheegay baa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashagwa waa kuwa curyaaminaya howlaha dowladda ayuu leeyahay laakiinse yuusuf markaad eegto arrimahaasi ayaanu ka hadli doonaa iyo imika qaar ka mid ah waa xulafada raila odinga si gaara kuwa kala tirsan o d m xildhibaanada oo iyagu asal ahaan ka soo jeeda gobolka nyanza oo la leeyahay hadda waxaa iminka ay bilaabi doonaan waa dabcan garab siyaasadeed oo cusub ay yeelan doonaan ayaa leeyahay kaas oo sidoo kale loo ogol leeyahay in lagu wiiqo waa awoodda raila odinga ee gobolkaasi nyanza waanu eegi doonaa waxa ay damacsan yihiin xildhibaanadaasi iyo weliba waa siyaasiyiintaasi iyagu la leeyahay waxa ay samayn doonaan ama ay qayb ka noqon doonaan waa xisbiga waa isbahaysigaasi cusub ma ahan isbahaysi xisbi laakiin waxaa leeyahay waa mid lagu wiiqayo awoodda siyaasadeed ee gobolka nyanza uu ku leeyahay hogaamiyaha o d m iyo hogaamiyaha azimiyo waa raila odinga oo sanado badan halkaasi u ahayd hoygiisa sidoo kalena meesha markaasi uu codadka ugu badan ka helo boqolkiiba sagaashan iyo dhowr uu ka heli jiray hadda dhegeystayaal marar badan oo aan ogsoonnahay in maalmihii lasoo dhaafayba ay jireen qaar ka mid ah xildhibaanada o d m oo iyagu la kulmay madaxweynaha sidoo kalena kula kulmay aqalka madaxtooyada state house xildhibaanadaasi waxaan ogsoonnahay in dhaleecayn iyo weliba hadallo aad iyo aad u kurul ay kala kulmeen dhigooda ay iskala tirsanaayeen o d m iyo weliba hogaamiyaha o d m ee raila odinga iyagoo sheegay in amar la-aan iyagoo aansan amar ka qaadanin inay halkaasi tagaan ama ay tageen laakiin dhegaystee ma og tahay kadib haddana maalmo in isla xildhibaanadaasi ay la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka waa regaadi gayshaagwaye oo ay kala kulmeen dhankaasi iyo aqal waa xafiiskiisa ama hoygiisa halka harambe house annex loo yaqaano waa xafiiskiisa ama xafiiska madaxweyne ku-xigeenke xildhibaanadaasi waxaa qeyb ka ahaa xildhibaanadii iyagu la kulmay william ruto waa xildhibaanka langata ayaa qeyb ka ahaa felix odwor oo jalango loo yaqaano mark nyamita oo uriri xildhibaanka ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa ninka lagu magacaabo paul abor oo rongo qeyb ka ah ama kaso laga soo doortay rongo ee qeyb ka haysana caroli omondi suba south ayaa laga soo doortay gideon ochanda bondo ayaa laga soo doortay waa halka ay xudunta raila ku duugan tahee iyo tom ojienda waa senatarka kisuumuye iyagu halkaasi kula kulmay laakiin dhegeystayaal waxaan leeyahay hadda waxaan waa qorsho cusub qorshahaasi oo uu ka dambeeyey ayaa leeyahay madaxweynaha dalka william ruto waana markii ugu horreysay yuusuf markaad degto ay sidan oo kala dhacdo in madaxweyne markaasi isagu xilka haayo uu sidan ku sameeyo raila odinga yacnii in uu xisbigiisa marka laga soo tago xisbiga jubli oo xitaa aanu ka soo hadalnay yuusuf oo iyagu keliya ay ahayd wada shaqayn waxa ka dhexaysay isbahaysiga azimiyo ay kala dhexaysay o d m ama raila odinga oo iyagu hadda isaga cararayaan meesha laakiin haddana o d m qudheedu ayaa lasoo galay waana markii ugu horeysay oo sidani ay dhacdo in raila odinga gurigiisa loo dabamaro yacni halkaasi gobolka nyanza ismaamulada kisumu ismaamulka siaya ismaamulka migori iyo homabey waa afarta ismaamul ee iyagu markaasi nyanzadan ama luu nyanza loo yaqaano markaa lagu daro ekisi iyo nyamira iyaguna ay qeyb ka noqonayaan meelahaasi markii laga soo tago yuusuf hadda waxaan waa qorsho cusub iyo weliba istaraatiijiyo cusub ayaa leeyahay laguna doonayo in mawjado siyaasadeed lagu furo raila odinga oo laga furo halka uu ka soo jeedo waana hadda ogsoonow yuusuf gobolka keliya ee hadda raila odinga usoo haray boqolkiiba boqol yacni taageerada uu ka helayo markaad eegto gobolka galbeedka oo aan ogsooneyn doorashadii hadda walow raila odinga uu inta badan codod ka hela laakiin hadda waa lala qaybsaday oo raggii markaasi siyaasadooda tun weynka ahaa sida afhayeenka baarlamaanka moses wetangula iyo weliba ninka loo yaqaana prime cabinet secretary ama wasiirada u weyn waa musalia mudavadiye labadooduba hadda ay markaasi daba socdaan sidoo kalena ay tunkasta u saarteen william ruto sidoo kale ninka lagu magacaabo francis atwoli oo isagu aan ogsonahay in doorashadii uu taageerayay raila odinga oo ka midka ah ragga uu markaasi bilyoneerska ama lacagaha markaasi milyoneerska ah ee sidoo kale xitaa taageerayay waa ololaha raila odinga qarash iyo wax walba ay noqotayba haddana isaguna shaqaalaha dalka ayuu ugu wen yahay kotu isagana hadda wuxuu leeyahay waxaan la shaqeynayaa william ruto gobolka xeebtan yuusuf waxaa leeyahay durbadiib iyaduna waxaa lagu wadaa in mawjado sidaas la mid ah ay ka kacaan oo ay ka bilaabmaan kuwaas oo sidoo kale looga soo horjeedo ee waa raila odinga awoodda uu halkaasi ku leeyahay marka hadda gobolka keliya ee sida buuxda gacanta uu ugu jiray waxau ahaa gobolka halka uu kasoo jeeda isaga nyanza kaasi oo caadiyanba inta badan loogsoon yahay in raila odinga uu iska lahaan jiray doorashooyinkii lasoo dhaafay laakiin hadda arrintaasi way isbadeshay ayaa leeyahay waxaana halkaasi dabcan laga sameeye waxa loo yaqaano anti raila group yusuf anti raila group waxa loo yaqaano ayaa halkaasi laga sameeyeyaan leeyahay laakiinse mar walba dadkan waxaa leeyahay waxaa markaasi sacabada sidaasi ugu tumaya gacantana sidaasi ugu haya waa madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa waan ogsoonnahay xisbiga jubilee qudhiisu waa lagala tegey oo hadda dhankaasi iyo madaxweynaha ayay jiraan waxaa keliya ee hadda meesha ku hayaan ay ah in madaxweynihii hore mister kenyatta uu leeyahay afka ayaan idinka taageeraya oo kasii mid ayaan ahaan doonaa ayaa leeyahay laakiinse hadda yuusuf markaanu eegno howlahani kalonzo musioka oo isagu qudhiisu hadlo wuxuu leeyahay howlahani waa howlo markaasi aad iyo aad u culus ayuu leeyahay sidoo kalene waxa uu ka digayaa oo uu ku eedeynayaa madaxweyne william ruuto in markaasi uu ka soo horjeedo multi party wuxuu leeyahay ninka madaxweynaha ah ee william ruuto waxa keliya uu doonaya waxay tahay hal xisbi inuu dalka ka shaqeeyo xisbigaasina waa xisbiga u d a ama xisbahaysigiisa kenya kwanza oo keliya sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay uu leeyahay waa in markaasi dabcan ay howlahani noqdaan kuwo qof walba u madax bannaan ayuu leeyahay xildhibaanadu la iska dhaafo oo shaqadoodu ay sii wataan isagoo markaasi ka hadlayay naivasha ayuu waxa uu ku eedeeyey madaxweyne william ruuto in markaasi sidoo kale ay dowladdu si gaara dowladda kenya kwanza ay isku dayeyso sidoo kalena ay qaadayso tallaabooyin kala duwan oo isdabajooga sida uu hadalka u dhigay kuwaas oo lagu kala qaybinayo ayuu yidhi azimio la umoja one kenya ayuu leeyahay si loo kala dilo oo madaxweynaha iyo xukuumaddiisuna waxa ay doonayaan ay halkaasi ku meelmarsadaan ayuu leeyahay waxaa sidoo kale kalonzo msoka uu iyagu isagoo markaasi leeyahay doorashadii lasoo dhaafay annaga ayaa ku guulaysanay iyo weli ku adkaysanaya oo waana la dhacay iyo waxyaaba la mid a yuusuf howlahan raila odinga ayaa uga horreeyay isaguna oo kal hore sheegay in multiparty waxa loo yaqaano uu ka soo horjeedo william ruuto waxay leeyihiin dabcan xitaa markii ay ahayd ololihii doorashada waxyaabo badan ayuu ku eedeyn jireen madaxweynaha waxyaabo badan oo isaga iyo weliba ku-xigeenkiisa rigaadi gishaagu ay ku eedeynayeen waxaa ka mid ahaa inay leeyihiin raggan waa rag markaasi la soo shaqeeyey dowladihii hore ee markaas iyagu u doodi jiray hal xisbi oo keliya inuu jiro sida dowladdii ama xukuumaddii kanu oo kale iyo waxyaaba la mid a ay la soo shaqeeyeen ay ku andacun jireen marka waa waxyaaba ay soo bilaabeen doorashada oo dhicin ilaa ay haddana ay ku sii adkaysanayaan oo ay leeyihiin ruuto waxaa keliya uu doonayo waa inuu xisbiga odm dilo jubli dilo wipa dilo si guud mucaaradka oo dhan uu dhul kala jaro si isagoo keliya ugu suurta gasho in hal xisbi uu ku sureebo meesha waan ogsoonnahay maalintii sidaasi loogu dhawaaqay xarunta bomas isagoo ku sugan ayuu madaxweyne ruuto khudbadiis waxaa ku jirtay in uu yidhi mucaaradka waa loo baahan yahay isbahaysi mucaarad waa loo baahan yahay qof markaasi dowladda mucaarada waa loo baahan yahy ilaa ay hadda hadalkaasi uu dhahaa qof dowladda markaasi howlaheeda iyo tallaabooyinkoodu la socoto dhaqdhaqaaqa dowladda waa loo baahan yahay ayuu dhahaa laakiin iyagu markaad eegto azimiya waxay leeyihiin howlahaasi waxba kama jiro maadaama hadda tallaabooyin badan ay dhaceen midii ugu horeysay ama tallaabada ugu horeysay ee madax xukuumadda ama madaxweyne william ruuto haddii dib aan u laabanno uu qaad waxay ahayd inuu qaatay ama uu yuusufow uu markaasi soo shukaansaday xisbigii uu cali roba hogaaminayay ee u d m iyo xildhibaanadoodii sidoo kale xildhibaanada sida markaasi magacaabi sida aan rahdee madaxa banaan kusoo galay independent ah iyaguna oo dhowr iyo toban ahaa inay dhankiisa aadeen kadib xisbigii waxaa loo dhacay xisbiyadii yaryar ee azimiyo ka tirsanaa ayuu kala soo wareegay kadib waxaa dhacday haddana in jubli loo dhacay o d m ayaa haddana ay maraysaa o d m markii loo dhacana dee iska fahan waa xisbiga markaasi oo keliya ee inta badan mucaaradnimadu ay ku suntan tahay laakiin haddana in xildhibaano kasoo jeeda gobolka nyanza uu william ruto gacanta ku dhigo taas micneed waxay tahay dabcan in xisbiga uu imika ligliganayo laakiin hadalka kalonzo yuusuf maalinkii shalay aheed uu ka jeedinaya halkaasi naivasha waxaa moodaa mid isaguna uu oga cabsi qabo xisbigiisa wiper xisbigiisa wiper inuu oga cabsi qaba ayaa moodaa xildhibaano badan ayaa lagu soo doortay isaguna xisbigaasi wallow ay ugu badan yihiin kuwa ka soo jeeda gobolka ukambani waa halka kalonzo msoka uu ka soo jeedee xildhibaanadaasi ayuu ugu baqaya ayaa leeyahay isaguna inay berito ama saa dambe ay ka qadeeyaan ama ka quraacdaan aqalka madaxtooyada state house yacni liskuma sheegaya maalmahan yuusuf oo waa aragtay xildhibaankii isagoo halkaasi sibir la soo galay madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa oo keliya ayaa la arkaya invitation ama waxaa dabcan loo sameynayaa casuumaad hoose ayaa loo sameynaya ama loo soo diraya ama message aa loo soo qoraya ama wicitaan toos ah iyadoo aan xisbiga loo soo marin kadib xildhibaankii halkaasi iska xaadirinaya waana waxyaabaha hadda inta badan xildhibaanada ay sameynayaan sidoo kalena lagu soo jiidanayo mucaaradkana hadda ay oga baqayaan laakiin hadda yuusuf waxa ugu muhiimsan halkan ayaa waxay tahay waxa ugu muhiimsan waxay tahay xildhibaanadaasi aanu sheegnay ee o d m o d m oo markii horeba xildhibaanadan xisbiga dhexdiisa khilaaf uu ka jiray maalmihii lasoo dhaafay xildhibaanadaasi waa kuwii la kulmay ruto waa kuwii kadibna la kulmay madaxweyne ku-xigeenka gashagwa iyadii oo la leeyahay ma xisbiga ayaa laga suspend garayn doonaa ama ma xisbiga ayaa laga ceyrin doonaa ayaa hadda waxaa leeyahayba qorshayaashaasi iyo kulamadaasi xildhibaanadu ee midna ka dhacay aqalka madaxtooyada state house midna ka dhacay harambe house annex waxay ahaayeen kuwa la doonayo in lagu abuuro mawjado cusub oo siyaasadeed oo raila odinga looga furayo halka uu ka soo jeedo ee gobolka nyanza taas ayaa yuusuf hadda raila odinga waxay ku qasabtay xitaa in maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa ismaamulka kisumu iyo gobolka nyanza uu aaday oo isagoo oo xantaa sii maqlay yacni waa waa halis yuusufow waa halka keliya waxaa markaad dhegaysato falanqiyaashu waxay ku leeyihiin marba asaga hadduu mawjado ku furay dowladdu oo xitaa gashagwa uu isagoo hadlay uu dhahay dowladdu waxay ka shaqeyn laadahay raila odinga iyo kulamadiisa iyo weliba maandhamaanada uu doonayo inuu sameeyo waxyaabaa la midka ah haddii ay sii socdaanne dowladda ayay curyaaminaysaa waa kii dhahay marka iyagoo tii ka duulayaan waxay leeyihiin iyaguna qarinjo ayaa qarinjo kaa fujisa halka uu ka nuglaan karo raila odinga ayaa looga furayaa laakiinse ogsoonow waxaan raila odinga kuma dhicinaya leeyahay in gobolka nyanza ay markaasi looga furo boqolkiiba boqol senator ha ahaado gavana ha ahaado xildhibaan ha ahaado xitaa guddoomiye xaafadeedyada ku dar yuusufow dhammaantood waa dad markaasi iyagu gacan siin jiray raila odinga xiliyadii hore sanadihii lasoo dhaafay doorashooyinkii lasoo dhaafay laakiin hadda in xildhibaanada oo iyagu lasoo doortay qaarkood xitaa waxay dhahaan in o d m keliya a ku taagan tahay ayaa muhiim ah marka halkaasi aad ka tartamaysid waa gobolka nyanza in keliya aad isku agdhajiso sabirka raila odinga waa xilliga aad tartamayse ama gavana u tartan wax kale u tartan ayaa muhiim ku ah automatic yuusuf ay ku dooranayaan dadka halkaasi laakiin xisbi mucaarad iyo xisbi aan rahda xisbi aan o d m o d m ahayn ama aan markaasi isku isbahaysi ay ahayn o d m macquul maahan in lagu soo doorto iyadoo sida ay jirto sidee ku suurtagelaysa ayaa leeyahay haddana in ay xildhibaanada sidaasi sameeyaan oo ay raila odinga gobolkaasi qalqal ka geliyaan oo awooddiisa loogu weeqo mar horena marar badanna waan kaga hadalna halkay halkan yuusufow waxaa keliya hadda william ruto uu doonaya waxay tahay in bal boqolkiiba sagaashan ay aheede boqolkiiba xitaa siddeetan ama toddobaatan haddii la keeno taageerada reela gobolka wax weyn ay u taraysaa william ruto yacnii waxay ka yareynaysaa cadaadiska isaguna raila odinga wuxuu yareynaya ayaa leeyahay waa kulamadan iyo weliba buuqan iyo qaylidan uu hadda xukuumaddu ku furay ay yareynaysa ayaa leeyahay waana waxyaabaha hadda u suurtagelinaysa una saamaxaysa in uu isagu xildhibaanadaasi adeegsado waana xildhibaano ka tirsan o d m laakiin waxaa iskugu yeera ama lagu yeeraa o d m rebels waa dadkii ama xildhibaanadii o d m markaasi kasoo horjeesta ama rebelska ah waxaan weli markaasi daba joognaa xaaladaha siyaasadeed ee waddanka markaasi hadda ka tagan weliba habka iminkan ay waxa u sii marayaan waxyaalihii ugu dambeeyey dhegeystayaal iyo hadda qaabka ay wax usii socdaan usii maareyaan usii dabcan laisku maareynayo waa sidaad maqlayseen ee dabcan faahfaahinta waxyaalaha kala duwan ee xisbiyada hadda ay hadda tilmaamayaan waxaan dhegeysta marka hore ballaan ku bilaawno dabcan raila odinga oo hadda taageerayaashiisa qeybta nyanza ay kasoo horjeesteen laakiin intaanan horta taasi aan ku bilaabin kalonzo mishoka ayaa asxaabtiisa iyo siyaasaddiisa ee wipa wuxuu ku tilmaamay in garab lagu siiyo azimiyo la umoja ama qeyb markaasi ka noqdaan xisbiga wipa ayaa kula markaasi laba cisho ah kula yeeshay magaalada naivasha ee ismaamulka naakuri kadib waxauu dabcan u shaaciyey isi buuxda taageero ay iskugu dabcan u taageeraan ama taageero buuxda isku soo baxyada siyaasadeed isbaysiga mucaaradka azimiyo la umoja ay ku qabanayaan muscabow qeybaha wadanka ka midka ah madaxdan isbaysiga kalonzo oo shir markaasi jaraa-id qabtay ee sheegay in wipa ay si mid ahaan waa ka mid ahaanshuhu markaasi ay kasii noqon doonaan mise garab ay ku siin doonaan azimiyo madaxa xisbiga calonzo misoka asaga oo shir jaraa-idka qabanaya waxaa u sheegay in tani ay tahay mid markaas dib looga noqon doonin sidoo kale ay tahay inay ka tirsan yihiin xisbiga ama isbaysiga azimiyo lomoja sidoo kale xisbiga ayaa dhowaan markaasi guud ahaan dalka ka bilaabi doona ololo markaasi loogu diiwaangelinayo xubno cusub laakiin shirka ka dhacday naivasha ayaa waxaa qayb markaasi kasoo qaybgala guddoomiyaasha ismaamulada senatarada xildhibaanada iyo weliba wakiilada golaha hoose ee laga soo dartay ama lagu soo dortay tigedada wiba ama wipa tani waxauu markaasi ku adkeynaya ama mowqifkan oga dabcan ama arrimahan oga gol leeyahay la sheegaya inuu ku adkeeyo sidoo kale uu kaga dhaadheeyo waxa uu sidoo kale tilmaameen in aan laga faa'iidaysanin sida jublii iyo sidoo kale odium qaar ka mid ah wuxuu sheegayaa in ayaga mowqifkoodu adag yahay sidoo kalena ay qayb markaasi ka yihiin azimiyo laomoja waxyaabaha ay mas-uuliyiintan wayba ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ahaa wakiilada aqalka hoose xisbiyada matalaya iyo liba barasabyada ismaamulada in ay wada shaqeeyaan sidoo kalena ay mid ahaadaan oo aan markaasi lala bixi karin ama aan la xodxodan karin hogaamiyaha wipa calonzo misoka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in sidoo kaysan jirin siyaasad ka tirsan xisbiga madaxweynaha dalka oo markaasi kula kulmay xarunta madaxtooyada inkastoo qaar ka mid ah markaasi la casumay oo markaasi ula jeeda kuwa o d m laakiin ma jirin ilaa hadda wax wipa ah oo ka socdo oo halkaasi lagu casumay wuxuu leeyahay isagoo sii adkeynaya wuu leeyahay waxaa la ogyahay mowqifka adag ay leeyihiin wipa isagoo sidoo kale aada u ammaanayo taageerayaashiisa sidoo kale aada u ammaanayo saaxiibada markaas xisbiga tikadhadiisa lagu soo doortay wipa laakiin azimiyo ka tirsan wuxuu leeyahay cidliban waxaan ku boorinayaa aan u sheegayaa in azimiyo qeyb markaas ay ka noqoto sidoo kalena lagala qayb galo kulamada isku soo baxyada ee markaasi goobaha kala duwan lagu qabanayo hadalkaasi kadib waxaa imaaday dhegeystaal dabcan muscab oo arrimo fara badan ee ku aadan xisbiga iyo azimiyo loomoja halka hadda ay marayso maalintii shalayto ayay ahayd iyo sidoo kale sabtidii markii qaar ka mid a dibadbaxyo ay sameeyeen dadka ku dhaqan yanza waa sidaa sheegtay halka xudunta raila odinga ay ku dugan tahay waxa ay sheegayaan in hadda ay qayridhaan ka wadaan sidoo kalena ay aada u dhaliilayaan arrimaha qorshaysan u wada raila ee ah dibadbaxyada iyo isku soo baxyada waxay sheegeen in hadda kisumu qaybta markaasi raallahada waa qaybta yanza waa halka asaga ku cudadiisa ay aada ugu badan tahay waa halka taageeradiisa ay ku badan tahay waxa uu sheegay ama ay sheegeen in hadda diyaar aysan u ahayn isku soo baxyo iyo dibadbaxyo iyo weliba dhagax tuur balse ay sheegayaan inay doonayaan inay la shaqeeyaan xukuumadda ruto laakiin khubarada kuwaas dhanka siyaasadda ka faalooda ayaa hadda cadaadis xoogan inta badan dareemayaan ama sheegeen inuu raila ula kulmayo haddii markaasi bulshadiisa ama dadkiisa ay aada uga soo horjeesteen waxaa la isweydiinaya yaa ah sidee markaasi haddii xubnaha kale siyaasiyiinta ee asaga ay dabcan dabajoogaan ama ku dabafaylan yihiin sidee markaas hadda dadkiisa oga dhaadhicin karaa ama dadka kale oga dhaadhicin karaa in isku soo baxyada ay ka qayb galaan inta badan waxay xitaa safarro usoo galaan muscabo siaa dareemaysa markuu raayila kulamo markaasi kala duwan uu qabanaya isku soo baxyo u qabanaya xitaa caasimada nairobi inta badan waxaa kasoo qayb galoo dadkiisa ee inta badan taageero boqolkiiba konton ama boqolkiiba afartan iyo shan ayaa aada u taageera oona isku soo baxyada aada u taageera oona u dhega nugul halkii haddii maanta la dhaho waxaa la tegaya xeebta mombasa xitaa safaro lacagahooda qarashaadkooda ayay ku bixinayaan si ay halkaas u camiraan u buuxiyaan laakiin haddii hadda dabcan taageerayaashiisi sidoo kale bulshadiisii isaga uu kasoo jeeday ay kasoo horjeesteen kuna tilmaameen in ay arrintan ay tahay mid jigawax ku noqon karto raila odinka waana markii ugu horreysay raila dadkiisa ay kasoo horjeestaan markii loo furiyo xukuumadihii hore kuwa moy sidoo kale moy kibaki iyo uhuru kenyatta hadda william ruto ayaa laleeyahay waxay markaasi ku noqotay naft dhuungashay raila odinga oo waxaa laga sii yaabaa laleeyahay iska daa wadanka inuu sii joogee inuu xitaa iskaga dega suurtagal noqon karta sida markaasi qaar ay tilmaamayaan marka aad fiirsa baraha bulshada iyo sirka isku soo baxyada qaar waxay tilmaamayaan waa kuwa markaas blogaska loo yaqaano mascaba waxay tilmaamayaan ama sheegayiin ama sheegayaan in dadkan lasoo abaabulay oo markaas uu ka dambeey mid ka mid ah wasiirada oo xukuumadda ruto ka tirsan oo halkaasi ka soo jeedo waa ninkii markaasi fududeeyey waa ninkii markaasi aada uga shaqeeyey in uu xubna markaasi nyanza ka tirsan ama sidoo kale xildhibaanada ama sanataro qaar oo sidoo kale si magacaabis raalli hadda si madax banaan xitaa qaarkood kusoo galeen in hadda uu markaas dabcan uu ka dambeeyey in uu la kanuunsiiyey madaxweyne ku-xigeenka rigaada geshaago iyo sidoo kale raila oding raalli hadda ruto inuu la kulansiiyey waana tobanka ka mid ah oo hadda uu sheegay ama guddiga ama ay sheegeen in nidaamka dabcan qaybka nidaamka ama xeerka u degsan o d m inay tilaabo ka qaadi doonaan durbana qaarkood ay ku bilaabatay oo cadaadis xoogan ay kala kulmaan xisbiga haba ahaatee horta koormaa xisbiga la gaara haddii markaasi bulshadii dadkii shacabka ee inta badan hadda ay qaylidhaan ama xoogan ay ka sameynayaan kuna sheegayaan in raayila markaas hadda ka fariisto dhibaatada nyanza uu ka wado waxay sheegeen qaarkood mid ka mid dabcan mar ay la hadla warbaahinta sheegeen in dhibaato xoogan muddooyinka ugu dambeysay ay la kulmayeen intaasna caqabad ay markaasi asaga raayila uu ku ahaa horumarka markii loo fiiriyo waa sida ay hadal ku dhigayaan laakiin arrinta markii loo fiiriyo waa qaab waa qaab markii siyaasadaysan waa qayb markaasi inta badan laga soo shaqeeyey laakiin inta badan warbaahinta markaad dhegeysato masaaada aad u dhegeysato weliba telefishinada markii aad looga falanqeynayo arrimaha isku soo baxyada dibadbaxyada iyo weliba qorshooyinka markaasi kala duwan ee joogtada ay soo saarayaan ayaa hadda markaas iswaafaqi lah midda raa'ila odinga iyo halka bulshadiisa ee hadda ay ka biidisan yihiin in sidoo kale ay taageeri doonin arrimo iyo qorshe asagoo u wato maxay u dhimaysaa waa su-aasha weyn yaana cidda markaasi ka shaqaynayso haba ahaatee ha laga shaqeeyo laakiin maxay arrimaha hadda ay u noqon karaysaa furfurnaanshuhu siyaasaddu ee qaybta markaasi nyanza ayaa aad loogu dheeraaday looga hadlay sidoo kale maqaalo fara badan laga qoray oo markaasi laga taariikheeyey waxyaalaha markaasi ay soo martay nyanza waa halka raila odinga uu kasoo jeeda dhegeystayaal waxaa leeyahay gobolada kale la mid ma aha muscbow oo markii loo fiiriyo gobolka nyanza oo laslama bardhigi karo gobolka bartamaha iyo sidoo kale gobolka xeebta iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari ma aha leeyahay waa kuwa markaasi keliya mayalkooda adag ee siyaasadda haddii dhinac ay u jeestaan halka dhinac u jeesteen ay doonayaan inay waxooda ay ku taageeraan qofka markaa fiiriso qaybta markaasi bartamaha waa ayada meelaha aad u adag oo inta badan cidday markaasi dooranayaan waxay marka hore kasii baaran degaan oo sidoo kale siyaasiyiintooda ayaa sii adkeeyaan halka sidoo kale nyanza ay tahay markaad fiiriso meelaha hadda dhexaadka eedahay ama meelaha dulhabeebayo siyaasadda waxaa ka mid ah xeebta iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari ayaa ka mid ah meelaha aan iminkan dabcan aan sal fadhiya aan lahayn siyaasadooda ma jirto cid sada siyaasadda laga hadli karo xeebta iyo sidoo kale siyaasadda laga hadli karo gobolka waqooyi beri waana meesha uu siyaasad ahaan markii loo firi ugu liidato waana meesha dadka ugu cududa badan markii loo firi siyaasiyiinta meelaha dadka hogaaminayo ay aad u taageeraan sida had markaad fiiriso cabdisamed shariif markaad fiiriso jooho markaad fiiriso aadan ducaale markaad fiiriso dabcan kaynaan markaad fiiriso dabcan siyaasiyiin aad u tiro badan ayaa jiraan cali rooba hadda jiro dabcan waa siyaasiyiinta waxaa leeyahay inta meelaha markaas ugu cadcad haddana siyaasadda ku hogaamiyo ay ka soo baxaan laakiin waxaa leeyahay xisbi oo markaasi ahaan lagama hadlay waxaa leeyahay balse ma jiraan mowqif adag oo ayaga u dhammaystiran ay siyaasadooda ay ku wadan karaan laakiin markaad fiiriso galbeedka dalka iyo sidoo kale markaad fiiriso bartamaha dalka iyo sidoo kale nyanza waxaa leeyahay shakhsiyad ay markaas u kala xiran yihiin waana meelaha ugu tirada badan oo codadka markaasi ka soo dhaco waddanka marka laga soo tego dabcan bartamaha dalka laakiin u fiirso dib u noqo dabcan qaybta markaasi qoraalka laga diyaariyay dabcan galbeedka dalka iyo sidoo kale nyanza waxaa la sheegay in ay horaan tiro fara badan uu ka heli jiray raila odinga marka laga soo tego nyanza laakiin galbeedka dalka waa tirada faraha badan inta badan uu ka soo hoyin jiray laakiin doorashada hadda u dambeysay labada kun laba iyo labaatanka ee wadanka hadda markaasi ka dhacday waxaa leeyahay waxa uu lumiyey tirooyin aad u tiro badan oo hadda xitaa markaasi waa dabcan guushiisa ay keliya ay ku xirneed markay qobarada dhanka siyaasadda ka faaloodan tilmaamayaan laakiin shakhsiyaad halkaasi uu ku cadcadaa sida musele mudavadi moses watangula hadda afhayeenka iyo sidoo kale wasiirka ninka hadda wasiirada u weyn musele mudavadi iyo moses watangula ayaa dabcan ka soo jeestay oo waxay markaasi qaarkood la sokeen qaar ka mid a xisbiyada raalli hadda wataage waxay la sogeen siyaasiyiinta kuwa ugu cancaansan kadibna waxay markaasi qulqunta u geliyeen ruto xisbigiisa ee kenya kwanza ee hadda markaasi ka wada tarsan yihiin waxaa la leeyahay waxaa hadda markaasi haddana nyanza kasoo ka hoosbooday ama ka hoos baxay mid ka mid ah dadka hadda wasiirada ruto uu hogaaminayo waxaana edwida lagu tilmaamaa muscabow waxaa leeyahay waxa uu doonayaa in uu furfuro siyaasadda waxa uu doonayaa in hogaanka siyaasadda looga dambeeya isaga waana markii ugu horreysay ninka wasiir ah oo isku xiro siyaasadda nyanza iyo sidoo kale madaxtooyada waana wasiirka hadda isgaarsiinta howlaha markaasi hadda uga shaqeynayo oo hadda lagu xamanayo oo aadna uga caarisan yahay ee ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ra-iisul wasaaraha waxaa leeyahay qaabkii istaraatiijiyadeedu hadda uu tilmaamayo mise uu aad uga hagayo waddanka sidoo kale dadka shacabka u sheegayo qaar waxay markaasi ku tilmaamayaan inuu ku dhaleecanayo dowladda ama dowladda uu ku saxayo oo laakiin inta badan haddeel ee isaga siday ka go-an tahay ee uu ku tusinayo ama dadka shacabka uu ku tusinayo waxyaalaha markaasi dadka u baahan yihiin in la tuso ay markaasi ka mid tahay micishada hadda waddanka ka taagan sixir bararka nolosha iyo weliba shidaalka laakiin taasi hadda waxaa la leeyahay sidee waxa su-aasha lisweydinaya yaa ah sidee haddii bulshadaada ay inta badan ay kaa soo horjeysatay aad dadka kale wax uga dhaadhicin kartaa waa hadda midda ma hadda taagan lisweydinayo tusaale hadalladan waxay markaasi daba socotaa midda kalonzo misoka dadka waa dabcan xildhibaanada senatarada governayaasha iyo wakiilada aqalka hoose uu kaga dhaadhicinayo in sidoo kale ayagana aan la duufsanin oo aysan noqonin sida markaasi kuwa ka socda o d m iyo sidoo kale jublee oo hadda markaasi qaarkooda gacantaba u galay madaxweynaha hadda ayaa la tilmaamaya oo laleeyahay in sidoo kale kulamo kala duwan ay qabsan doonaan azimiyo laomoja oo looga arinsanayo in mowqifkooda uu hal uu noqdo sidoo kalena aan la kala dafdafi karin ama sidoo kale lakala bixbixin karin ama lakala qadqaadi karin ayagoo keli ah mowqifkooda ama jandhahooda keli uu noqon karo hal ee ah sidee markaasi dowladda lagu dhaliili karaa ee ah in mucaaradnimadii sida saxda oo loogu oqaanay ama loogu aqoonay raila odinga in hadda ay soo saaraan taasi ayay hadda markaasi ka baarandegayaan ama looga hadlaya laakiin cidda mar hadda samaynayso waa ciddee oo hadda laga doonaya in ay mowqifkooda uu ku adkaado azimiyo tiro fara badan asxaab aad tiro badan hadda ka baxayso oo sidoo kale qaarkoodna ay hadda u hanjamayaan sida waa sida jubli oo kale sheegeenna in dabcan hadda baabkaas aysan ku jirin ay ku taageerayaan azimiyo iyo raila xubnaha markaas u wato kabasiteg iyadoo shalay ay si taagneed haddana halka uu ka soo jeeday iyo halka markaasi uu taageerada xoogan uu ka haystay ee dabcan nyanza ayaa hadda ayagana leeyihiin dabcan siyaasaddaasi waan ku daalnay ee ka mid a isku soo baxyada dibadbaxyada iyo iskumaanshaha hadda ay ka doonayaan in uu markaasi faraaqa uu siiyo oo ay la sheeqiyaan muscab
waa tahay yuusuf dabcan waa saa sheegtay saaxiibada iyaguna noo sheegi doona ee qodobkaasi iyo weliba sida aad sheegtayba ee marka iminka halka xaaladdu ay taagan tahay raila odinga maadaama markii ugu horeysay ay markaasi mawjado kaga furmayaan gobolkii uu ka soo jeeday laleeyahayna waxaa jira qaar ka mid a siyaasiyiinta weliba xildhibaanada oo iyagu samaysanaya waxaa loo yaqaano ee anti raila group yacni kooxa looga soo horjeedo ee awoodda raila ee halkaasi talow siday noqon doontaa taageerada kale ee gobolada kale ee dalka sidoo kale iyaguna sidaasi may noqon doonaan mise sideeda ay si ahaan doonaan waa qodobada markaasi aanu barnaamijka ku eegi doono laakiin yuusuf hadda markaanu eegno kooxahan waxaa leeyahay ilaa iyo hadda waxaa sida lasoo sheegayba waxaa hogaaminaya ama guddoomiye ama chiamanu ayaa leeyahay kooxahan rebelska ah xildhibaanka bondo gideon ochanda ayaa markaasi xildhibaan waxaa leeyahay u ah guddoomiye yacni waa halka uu ka soo jeedo yuusuf raila odinga xildhibaankaasi gideon ochanda bondodaas waa constituensigu raila odinga ka soo jeedo oo uu isaga markaasi deegaan ahaan u sheegto waa halka xitaa yuusuf lagu dacayadayo marka xitaa uu dadka kenyaanka kale mucaaradka ay hadlayaan dadka mucaaradka waxay dhahaan utaenda bondo yacni halkaasi iyo hooygaada ah bondo ayaad markaasi tegaysa waa kuwii dhihi jireen gaarigacan ayaan kuu geenaynaa bondo waa markii waa kooxda u d ololihii doorashadii socotay waxaan leeyahay secretary waxaa ka eh kooxdan hadda markaasi antirayla groupkan dabcan waa kuwa kasoo horjeedaan kasoo horjeedo ee gobolka nyanza ah ama isku reerka yihiinba si kale dii loo dhigo isku communitiga waxaa secretarykea leeyahay jalango aad iyo aad
xildhibaanada kale yuusuf iyagu kuwa qaar way iska diidanaya leeyahay iyagoo cabsanaya laakiinse waa i jiraanaya leeyahay waxaana lagu soo qaabiyey aqalka madaxtooyada iyadoo markii dambe haddana si fiican loogu lafaguray harambey house annex waa halka ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ilaa iyo hadda waxaa la isweydiina waxay tahay maalinkii shalay waxaa leeyahay ninkan ochanda gideon ochanda xildhibaanka bondo durbadii waa laga tuuraya leeyahay waxa uu ahaa waa branch secretary ayuu ahaa odm oo dhanka nyanza nyanza Mhm.
durbadii waa laga tuuraya Waa laga leeyahay.
qaaday.
maalinkii shalay ahayd Mhm.
xafladda loo qaaday waxaa ku sugnaa raila walaalkiisa senator oburu odinga Mhm.
ayaa ku sugnaya leeyahay marka waxaa hadda bilaabanaya yuusuf waa isbedel iyo weliba mawjado sidaa aragtay sidaanu soo sheegaynaa faadumo dhulon ayadana fatima dulo iyadana Mhm.
wataas eh, Laga qaaday iyada.
laga qaaday Mhm.
oo ledema olekina lagu bedelay sax sidoo kale rag badan ayaa jira oo jagooyinkooda Mhm.
iyagu laleeyahay waa lagadan ka qaadaya laakiin arrintaasi fursad iyo farxad waxay u tahay eh, william ruto sababtoo ah waxaa leeyahay inta iyagu isku mashquulsan yihiin waxaa yaraanaya cadaadiskii ay dowladda ku hayeen Mhm.
waxaa yaraanaya eh, kulamada iyo weliba eh, waxyaabaha markaasi baraza la wananchi ay ugu magacdareen dabcan isku soo baxyada ee, ee, dabcan ayaga Ay iclaaminayaan dadka ilaaminayaan.
ay- ay kaga hadlayaan waxyaalaha macishada iyo waxa taaganba aad iyo aad ee dadka la socodsiinayaan waa kii xitaa shalay yuusuf een, mucaaradka ay lahaayeen raila william ruto iyo xukuumaddiisu ballanqaad been ah Mhm.
ayay lagu dileen aad iyo oo aad.
kenyaanka ilaa hadda Mhm.
waxay u qabteen ma lahan aad iyo aad.
waxaa soo booday eh, deputy president Mhm.
wuxuu leeyahay adinka ayaa dhibaatada wada Ay.
adinka ayaa idinka shaqeyn laanahay Ay.
mar horena waa kii ruto dhahayay Mhm.
ama buuqa Ah, ama ama buuqina.
geed soo dumiya Aha.
danteena maahan Aad.
howlaheenu Mhm.
waan wadanina way soconayaan laakiin hadda waxaa leeyahay Mhm.
durbadiiba dowladda iyadana waxay bilowday ama xukuumaddu Aha.
si gaara eh, eh, deputy president kasoo leh Mhm.
dhibaatada hadda dalka haysato Mhm.
waa mucaaradka aad iyo aad oo iyaga ayaan ka dabcan muscab shaqeynaanay.
waa la socotaa mucaaradka ee, awoodda uu leeyahay Ee, mid hadda bilaabata ma ahan waa mid soo socota waa tii xitaa labadii kun saddex iyo tobankii xitaa uhuru kenyatta uu ka shaqeyn waayey ilaa markii dambe uu ta- ee la dhahay dabcan sidan xalkuuma noqon kartay ee, ee, da- doorashadan labada kun toddoba iyo tobanka Sax.
ama toddoba iyo tobankii tii dhacday kadib markay doorashada dhacdo la heshiini kan ee, si dowladda wax si fiican ay kugu socoto waa tii xitaa markii dambe uu sheeg- ee, dabcan uu sheegay in si wacan wax u kala wadeen waa raila dabcan inta badan waxaa lagu tilmaamay inuu soo saaro soo furfuro waxyaalaha dowladda inta badan ayada qaladaadka ay gasho ilan waa dowladda ilan waa xukuumad ilan cid waliba ma sinaan karto laakiin inta badan waxaa leeyahay waa uu soo saaraya wuxuu soo daabaca xitaa dukumentiyada waxyaalaha inta badan qadaraasyada mashaariicda waxyaalaha kala duwan ay sameeyaan ama ay bixiyaan xitaa si ay ku qaldan yihiin hadda waa tan aad ugu ololeynayo micishada uu kaga hadlayo waxyaalaha qaar ay jiraan oo inta badan ay ku saxan yihiin mucaaradka sidoo kale dadka xitaa markaa fiiriso bulshada ee inta badan faa'iido ugu jirto inuu xogta ay ogaadaan waxaa laga yaabaa in wax badan in dowladda aysan soo saari karin laakiin mucaaradka ay iyaga soo bandhigayaan Aad iyo aad.
Een, hadda sida aa sheegaysa madaxweynaha ku-xigeenka rigaada gashaak waxaa isaga sheegay in hadda xukuumadda ay ka shaqeynaya mucaaradka ilan inta- dabcan, ilan bulshada inta badan loo shaqeeya haddii mar eh, la dhaliilayo een, maciishada iyo xaaladahan ay adag yihiinna sidoo kale qaab qaab siyaasadna wixii bar- wixii dhan loo farsameeyo waxay ku noqon kartaa cadaadis oo xitaa waxaa laga yaaba shacabkii in ayagana markaas si si wale waa siyaasi siyaasi wax waxaa laga yaabaa sidii wax uu ku tilmaamayo Sax.
in dadka inta badan oo markaas uu kaga dhaadhicin karo Een, hadda markaan fiirino siyaasadda raila odinga iyo xubnaha hadda markaas isaga daba socodsida hadda kalonzo misoka iyo mada karwa een, eugene wamalwa saaxiibo fara badan hadda daba socdaan oo la durbaantumayaan oo sheegeen in sidoo kale tafaraaruq aan la gelin karin ama sidoo kale laga dhex faa'iidaysan karin azimio la umoja kulamo kala duwan ay markaas ay doonayaan inay mar kale qabsadaan oo ay doonayaan in kan xitaa mc ga kan wamar reebka dhammaan la isku wada keeno Sax.
oo aan laga dhex shaqayn dhexdooda ay mowqifkooda hal u noqdo ee ah anti ruto oo dabcan ay kaga soo jeedaan ama kaga soo horjeesan doonaan madaxweynaha haddii tahay waxyaalaha markaasuu qabanaya haddii tahay xa- xaaladda markaas haddata waddanka ka taagan sixir bararka maciishada waxaasoo dhan ay ayaga doonayaan in mowqifkooda uu hal kaga noqdo Sax.
laakiin durbo waxaa leeyahay intay taasi ayba dhicin ama ay kulamadaas ay qabsanin waxaa leeyahay durbo waa lasa siibaya Sax.
intay taasi dhicin waxaa leeyahay kow wiper wuxuu markii hore qabsaday uu dhammaan uu sheegay in horta uu iskugu yeeray uuna sheegay in cid walibo ay dheg jalaq u sinin xukuumadda ruto waxyaalaha ay wado wuxuu leeyahay hadda waa arkaysaan jubilee ayaa dabcan daban gashay Ju- eh, qaar ka mid ah o d m ayaa sidoo kale een, dhaxda ayagana laga qabsaday oo lagala baxay hadda waxaa rabtaa in wiper loo soo dhaco Uu- uu- uu dabcan digniin ayuu siinaya wuxuu leeyahay maya ka jooga oo ha ku dagmanina oo ha furs dabcan eh, ha seegina een, waxyaalaha qaar oo inta badan laga doonaya in hal inigala doonaya in hal aad ka noqotaan oo hadda wuxuu leeyahay waxaan ka mid nahay dhammaanteen hal ayaan ka wada nahay loo azimiyo marka digniin ayuu u diraya wuuna dabcan dardaarminaya uu leeyahay yaana la gelin oo yaana la faa'iidaysanin dad waxaa jiraan dhexa- dadka dadka dhexda kala baxaya daraf socodka oo daraf socodka dabcan ula jeedo eh, xukuumadda kenya kwanza ah ee hadda hogaaminaysa waddanka marka waa arrin hadda ay dabcan eh, qaarkood xusbada kala duwan farrimo eh, qaar la iskugu dirayo oo sidoo kale gurubyada wasabyada iyo weliba wicitaanada looga digayo in xildhibaanada aysan aadin dhanka madaxtooyada sidoo kale ballanqaadyo aysan la soo gelin sidoo kale heshiisye ay la soo gelin ay ku adkaadaan xisbigay adkeeyaan horarta xisbiga sidee lagu adkeyn karaa su-aasha hadda laisweydiinayo xisbiga sidee lagu adkeyn karaa maxaana hadda markaasi raa'ila la gudboon haddii asaga xubnihiisa siyaasadda kuwa ka- eh, ka tirsanaa sidoo kale xisbigiisa eh, odium loogu soo doortay ama azimiyo loogu soo doortay hadda markaasi lala baxay kuwa ayagana eh, dabcan affiliate- affiliation- affiliated la ahaa ee eh, jubilee ayagana sidoo kale qaar ilaa soddon lagu tilmaamay ayaga sheegeen inay- ayaga sheegeen inay la shaqaynayaan ruto weliba ay sheegeen in xitaa xilka ay ka qaadayaan ninka eh, u weyn ee jubilee oo ah uhuru kenyatta waa madaxweynihii hore bal arrimaha hadda la iswaafajinaya ay hadda la garanaya waa gabadh idhaahday eh, muscabo ee yara masiirsanida duqana markaas waxaa ku- buuq ayaa ku furnaa tolow taagnida ayaa taxiyadka lagu akrinayaaye markii la fariiso maxaa la akrin doonaa way ku dhagahashay way ku dhaga hadashay way aragtay marka inuu waswaasan yahay markii hadii la taagan yahay dee faatixa la akhriyaa faatixa yaa la akhriyaa laakiin asaga wuu hilmaamayo markuu allahu akbar xirtay yo ataxiyaatu lilaahi yu- tii buu qabsaday markaas waxay dhahday tolow atax- taagnida ataxiyaadka lagu bilaabee markii la fariisto Maxaa la- maxaa la akrin doonaa aminkii is xasuus intuu dhow la cadeeye intuu usan noqon faatixadu qabsadee dabcan waa gabadhii masiirsaneed Sax.
marka hadda sheekada ayaa taagan waayahay hadda tagnida oo dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinaynaa si aragtida fikirkooda ay uga dhiibtaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hadiiba guryaha hadda laskugu soo gelayo dhibaataday taagan tahay waa tahay eh, dabcan dhegeystayaasha mid ka mid ah dhegeysanaya war een, een, een, waxaa umalayaa cabduuli gaas inuu haanfilayaa een, mar khudbad uu jeedinayay wuxuu kaga hadlayay een, muscabow een, wuxuu sheegay ninba wuxuu ugu dhahey gurigaada kugu soo galay B- banaanka kore ama boodka kore muu ku dabcan muu ka weydiin suu u socday fadhiguu soo dhaafay qolkii aad jiibtay yuu soo galay wuxuuna kula dul taagan yahay uu dhahey mindi ama toori ayuu kugu dul taagan yahay waa tahay wuxuu leeyahay ma heshiinaa dhinaca kalena xaaskaada qolkaada de waa qolkii ninka jiifay Mm.
oo qolkiisa ah asigii marwadiisaa jiifaan ninkii baa ku soo dul istaaguu dhahay tuurina wuu wataa xaaskana dhankaasay kaa jirtay wuxuu ku leeyahay ma heshiinaa Mm.
waa nin markaas siyaasad isku hay- isku haysaan wuxuu ku leeyahay walaalow me- dabcan ma heshiinaa tooridana wuu ku tusayaa ma heshiinaa wuu ku leeyahay dabcan waxaa lagala heshiinaya ma qolka gabadha g- gurigaada oo kuga soo galaa oo gabadhaas miyuu ku leeyahay muga ku heshiinaa mise wuxuu ku leeyahay ma siyaas ahaan baa ku heshiinaa haddii siyaas ahaan u dhan waa ku cabsinaya toorida ku tusayaa Mhm.
marna wuxuu dhaga mar tanna kama aqbalaya gabadha inaan markaas ku heshiino waa ta hadda taagan hadda waxaa leeyahay gurigii baa laiskugu soo galay oo qolkii inta lagugu soo galay leeyahay war ma heshiinaa rag dumar ma ku heshiiyaan Mm.
oo su-aasha hadda taallo ragga hadda waxay noqdeen ama siyaasiyiinta hadda waxay noqdeen dumarka hadda lagu gorgortamayo lagu heshiinayo xisbiyada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada saaxiibada aragtidooda fikirkooda dhegeystayaal ayaa hadda siinaynaa si aad aragtidooda fikirkaada dhegeystood soo gudbin kartaa maxaa kaaga baxay muscab waa tahay eh, yuusuf uu mahadsan yahay waxaa markaasi iminkan uu ka hadlayno dhegeystayaasha haddaan isla fahanno waa dabcan mawjadaha siyaasadeed mawjadaha cusub ee siyaasadeed ee laga dhex abuuray ee dhankaasi iyo weliba asalaamu calaykum wa waa tahay waa ka xumahay waxaa dhegeystayaasha haddaan dib ugu celinno dabcan waxaa laga hadlaya waxay tahay arrimaha la xidhiira dhankaasi iyo mawjadaha siyaasadeed ee laga dhex abuuray gobolka nyanza si gaara waa gobolka uu kasoo jeeda raila odinga waxaana leeyahay markii ugu horeysay anti raila group wax loo yaqaanaya halkaasi laga sameeyey qaar ka mid ah xildhibaanadii iyagu la kulmay ruto iyo gashagwa ayaana shaqadaasi loo dhiibay dabcan marba haddii ay bilaabatay howlahaasi ayna bilowdeen in gobolkii uu ka soo jeeday raila odinga iminka ay iska diidaan ama qaarkood ay ka soo horjeestaan oo markii ugu horeysay ay tahay sidee ay noqon doonaan gobollada kale dabcan ma ku qancin doonaa isaguna hamigiisa iyo kulamada kala duwan ee uu doonayo in si guud looga hortago xukuumadda cusub waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka tooska ah ee dhegeystayaashu soo beegsan karaan saaxiibka ugu hore ee qadka ku jira star f m hallow
salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
nuur cabdow baa layidhaha meel madheer account ka tirsanoo buura bor laydhaan jooga waan ku soo dhaweynaynaa nuur
waan idin salaamaya walaalow khayr alliance iyo waa mahadsantihiin si la mid ah
arrimaha horta markii la dhexgala reelaayo maaragtay ruto waxaa waaye ruto kursiga waa ale haye
meel madaxweynada dawladda oo halkoo madaxweyne maajir mawii laba madaxweyne meesha ma yeelan karta waa tahay
waa legdamay waa la legday mhm
aniga naftigeyda afar goor akoloton soo saddex goor akoloton soo doortay waa tahay
wax aan dan ahayn laguma daala haye
wixiise waxaa waaye amaan cuna amaan caree maya xildhibaanada ka hadal ee ka soo jeeda gobolkiisa hadda ma taagno aan cuno iyo aan carreeyo
xildhibaanada gobolkiisa ka soo jeeda oo asaga ka hormaasay anta rayla dhisaysa waan soo dhaweynayaa siyaasadiisayna kala furfurayiin wax horu soconaana ma ahan marka haddii oodinimaad waddanka iskaga joogi karo iska joogo meeshaan meel wax ka soo galaan maahan nimanka ayagana waan soo dhaweynaya aad iyo aadaan usoo dhaweynaya waayahay mahadsanid dhegeystayaasha inaan isfahanay aan doonayaa dabcan waxaanu ka hadlaynayaa ah xildhibaanada halkaasi la kulmay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddana sameynaya anti rayla group waxa loo yaqaano koox ka soo horjeeda isaga gobolka arrintaasi sidoo kale marka loo barbardhiyo gobollada kale ayaanu eegeynaa ma ahan waxaanu ka hadlayno doorashaya lagu guulaystay iyo doorasho laguma guulaysan saaxiibka kale eeqatu ku jiro haddii aad siiso star f m hallow
halow halow halow halow soo dhowow waxaa la yidhi adiga ninka la yidhaaho idinka labadiinaan wariye waxaan idin weydiiyey haa waa tahay waa ka xumahay saaxiibkaasi dhegeystaha kale star f m hallow waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibka kale haddii aad siisid star f m hallow hallow dhegeyste
halow soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa maxamed oo jooga gaari salaam waan kusoo dhaweynaa maxamed
waxaan u malaynayaa barnaamijka waxaa laga hadlayaa siyaasadda mucaaradkii oo udhexaysa dowladda mhm
horta xildhibaanada kasoo haddaan ku hormaro mid xildhibaanada kasoo jeeda gobolka nyanza mhm
horta tillaabada ay qaadeen aad aan ugu faraxsannahay haye
waana tillaabo loo baahan yahay ma sababtu maxay tahay
waxaa looga baahan yahay nimankaa dad baa soo doortay haye
dowladda inay la sheegereeyaan oo ay development raadiyaan oy gobolkooda mashaariic raadiyaan horta way ku qasban yihiin waa tahay
danti loo soo doortina ma ahayn maaragta maxaan ku yidhahdaa dhagax tuur iyo macnaha ina maaragta ay dowladda la cambaareeyo xil shan kasta sanaba maaha waa tahay marka waa ilbaxnimo oo gobolkaas maaragta maxaan ku yidhaahdaa oo go-doonba ku jiro labaatanka sano ugu dambeysay mm
oo maaragta ay fahmay ayaan dhihi karaa ayaan ku qiyaasi karaa waa tahay
mugu macaaradnimada lama diidana mhm macaaradnimada waxaa u baahan waddankaa u baahan mhm
laakiin macaaradnimada nafteeda inay ku dhismeen kabadbadin iyo macnaha macnaha maxaan ku yidhahdaa anigu haddii sidii aan rabo aan helin maaragta waddanka maaragta wax tilaabo qaadi kara ma laha in la dhaho mm
waa laga fiican yahay waa yahay
marka jubilee hadi oo ay hore u baxday mhm aad baan usoo dhaweynay haye macnaheeda maaha macaarka in laga takluso dowladda la gala maaha waa tahay macnaheeda waxaa waaye in waddanka xa- maaragtay laga wada tashada jihada u aadayaan waa tahay marka raila odinga mm
asaga macaaradnimada waa ku weynaaday wuxuu yihi aniga dowladda ma aqoonsani waa tahay hadda wararka ugu dambeeya hadda oo warbaahinta hadda idanka hadda laftiina iyo qolada gudaha ay qorayaan waxaa kamid ah inuu maaragta qorsheynaya inuu maaragta maando maando ama mudaaharaad weyn uu ku taga xarunta een, guddiga doorashooyinka mm rabasho- rabashado badan ay keenay sax marka macaaradnimada taas maa marka nimankan waxaan leeyahay iyanza way ku waa maarata aad baan ugu faraxsanahay inay maarata arrintaas duq ay ka hor imaadaan ka hor imaadkoodana maanaha maxaa waaye inay ika ay gartaan dantooda macnaha maxaan ku yidha ninka waa lasoo doortay development buu rabaa dadka waxaa waaye shaqa shaqaala ay rabaan gobolka maarata isbedel buu rabaa soo ma garat waa yahay isbedelkana dowladda bay ay ku xiran tahay waa yahay ayagana waa lasoo doortay oo marka raila odinga iyaga ay kursiga ay dadkaas sii siinaya iyagana gooniha loo soo doortay mm marka waxaa la rabaa qand- een inay maaragtay bulshiyada horumar wixii u keena ay ku dhaqaaqaan waa tahay bulshiyadu ma maalin kasta in looga yaro fagaaraha maaragtay maxamed nairobi soo aruursa malyara hadda raila odinga mhm haddii aan gadaal u yarnaqdo xilliga twenty eighteen wuxuu la heshiiyey madaxweyne uhuru kenyatta sax
dadka gobolka nyanza ama western kasoo jeeda asoona la hesh maarata waxay u sheegeen ayuu heshiis korsooni galay haye way ku adeeceen mhm waa ogtahay kisumu iyo labaatan iyo shan kursi oo wadankan ka tirsan inay doorasho ka dhicin labada kun twenty six october oo twenty seventeen soo ma garan ya
twenty six october markii repeat election madaxweynaha general election lagu celinayay maxkamad tuuraysa inay labaatan iyo shan kursi oo ka tirsan gobolka inay waxa ay ka dhiceen waa ogtahay umalaynaa doorashooyin haye
dadkaas macnaha asaa u dhinteen sooma haye
dadka isagoonan la tashanin oo meyd fara badan u yeelo oo kibra dad lagu dhameeyey oo meelo nadaara dad lagu dhameeyey oo kisumu dad lagu dhameeyey ayuu heshiis qarsooniin oo madaxweynaha la galay oo halkaas iska fadhiistay asagoonan maaragtay nimankii oo maaragtay taageeraya dadweynihi aanan kusoo celin wax codsi mhm maanta dadka inaad ma awoodaan haddana inay dib maaragtay raila odinga hadalkiisa intay u yeelaan oo maaragtay qorshooyin iyo mudaharaadyo iyo dhibaato oo wadankan u keenay inuu ku hogaami ku taageeraan waa tahay
marka waxaan leeyahay dadka mucaaradka ama soomaalida ama dadka kale ee mucaaradka waxaan leeyahay mucaaradnimada dowladda wix dhib oo ay haysto dadka u sheega laakiin dowlad maanta ma aqoonsanin iyo dowladdan intay iska casili barabaraha ayaan joogaya waa mahadsan tahay maxamed taas suurtagal maysa walaal shukran star f m hallow
halow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
maxaa la yidhi haddii biyo ay nacfi leeyihiin baa la yidhi mhm
raawiisa garan lahaa mhm
kuwa ilaa lixdankii dawlad taageeri jiraa laabi loo dhisi lahaa haddii dawlad la taageeraya dabadhilifnimo wax lagu dheefo ma garata maxaa ula jeedaa
waa kuwa hadda iga horreeya hadlaya waxa lamidka marka haddii wax lagu dheefayaankuna saas may ahaateen xaaladooda haye waatan hadda la leeyahay biyo ha loo raadiyo iyo nolol ha loo raadiyo la leeyahay haye marka waxaa weeye mm mucaaradnimadana waa jiraysaa haye howluhuna waa soconayaan mm nin xumo xildhibaan oo meel dabadhilif oo meel aadayna shacabkaa badan shacabkiina waa dadaalayaan shacabkii waxaanoo dhan shacabkiaan haysanaa haddau hadda xildhibaano uu laaluushay laakiin xildhibaanka shacabka sooma iyaguma soo daran haddau xildhibaan laaluushay annagana waxaan haysanaa shacabki
laakiin xildhibaanka oo oo diyaar loo e shacabka iyagana soo doortaa diyaar loo e xildhibaanka shacabka ayuu Waxaan matalaa xuxunka- waxaan xuxunka ah oo welbaaya raaca ahay qaarkood waa naqan waa waxa weeye waxaasoo dhan yaansana nin raila odinka ka hor imaan kara male kisumowda uu sheegayana developmentigii hore markii waa gaara aha marka waxaan la sheegayo oo dhan waa iska barabagaando iyo waxaan wax beebeena wey waa waa hawshana waa socotaa mucaaradnimadana waa soconaysaa dadkii uu wax u qaban waayey marka waxaa la yidhi rool ruuta wuxuu lamid yahay nin sagaaro inta dhigtay siriq adigu dhacday eh, bahalka la yidhaaho eh, baciid oo se u gowraca gara waaye wey dawladdan waa qabsanaya isma lahayn waa qabsaya hadda se u qabs uu shaqeeya u la'ya marka waa laysu jooga mahadsanid alasoo mahadsan yahay Eh, dabcan dhegeystayaasha kale ayaan siinaynaa ee wicitaanada doonayna barnaamijka qayb ka soo noqdaan daba waxaa laisku haysta waxay tahay dabcan gobolka nyanza xildhibaanada halkaasi mawjadaha kaga furay ee raila odinga ee mucaaradaya star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa daawuud ologneelaa jooge daawud oo kusoo dhaweyna baryahan kadka wuu ma- noomaba gala waan ku rafaadne aad baan uga xunnahay dadka ayaa badan ayaan filayaa Mm, unigayga haddaan ka dhiibto mm
xildhibaanadan way saxan yihiin haye
dowladda ha la shaqeeyaan laakiin mucaaradnimo ayay ku bilaabeen raila gobolkiisa dowlad shaqays ma maahan laha ha mucaaradaan rayla dhulkii buu wareeriyey madaxweynihi asagoo uga shaqeeyana hadduu boodi iyo haddii dhacane baryahan wixii xoolo dhaqato oo dhan annaga waxaan nahay ruuto raadkiisa haye
ruuto maba u baahnaba dad kaloo taageere annagu un waxaa nala qabta abaarahan iyo xoolahan dhammaanayiin iyo waxan mm iyo kuwa tuugashiiha duurka galaynaya xoola dhaqatada xoolaha ka dhici haye waxaa un hanaga qaqabto haye
kuri annagaaba ugu filan shantan sane dambe wax lagala hadli ma laha si si nimankan hadda raaceen ruutoone mm dadkooday u shaqaynayaan haddi
waa tahay laakiin waxaa laisku haysto adeer adeer calasoowna waxaan lee mm hoos isu fiiri ruuto rayla mada ku oga meelaa jirtee waa yahay hoos isu fiiri dhahsag aad waa mahadsan tahay star fm halo Hello. halo soo dhowow
wadho walaalka isaaq ala yidhi meel oo dhagxar liinan jooga waa yahay waan kusoo dhaweynaynaa isaaq
waxaa laga sheekeynaa soomaha siyaasada iyo madaxweynowda yaa
siyaasada iyaa laga sheekeynaa soomaha nimanka mm nimankii haa
horta walaalow nimaa laga sheega ala yidhi ragna mihi ragna wax ma ogi mm
markaan geed oo yaraanta ku qalacday weyna kuma toosaa la yidhi moogta maxaa loo jeedaa
waa duqa ruuto ama xanuuni jireeda rayla mm
markaan siyaasad un haddaan lahayo un dabada un siyaasad lahayo wax kaloo la bedel ba ay lahayn iyadan waa dhib sooma haye
markaan bahasha haddii aba sidii la rabay haddaan la waayey sidii kuuriraan la yeeshaa bahasha sidii rabay haddaan la waayey hor sidii kuurir horta inaga aa yeeshaa fiicane markaan he cumrigaada haddaad waxaba waxbaba qabin iyo aad ku dhimaysataan waa dhib sooma haye
khayaanana waa jirta oo migi hore duqu hore khayaano u galiyo khayaanana waa yara yaray geed usoo baxda oo siri subag hoos ma maraan aliyir sirtaa soo bixaysa khiyaano yaa laga galay
waxaa laga galay mimaa ruto
yaa ka galay
waxaa ka galay duqiyo kabaki maa duqiyo mahalki masuul ka horreeya oo madaxweynaha uhuru ya
haa laakiin hadda uhuru ma joogto sheekada sheekada rayla iyo ruuto ay dhex taagan tahay si gaar waxay dhex taagan tahay rayla iyo xildhibaanadiisa
xildhibaanadii walaalow raylaagaba magaan duqiya waxaa noo dhamaalaa ka dambeey magaan siri subag hoos ma maraan ala yidhi magaan khayaanada baashaan yaryar usoo bixaysa ma taageersan tahay xildhibaanadaas iyagu ee mawjadaha kaga fura siyaasadeed rayla odinga gobolkiisa
ha walaalow waa taageersanahay oo waxaan ninkaan inaas waxba aasaynin magaan geed yaraantii ku qalocod weynu kubadsaas ubaa inta xumrigiisa waxaanaas ku dhamaysanaa waxbana ha qabanayna ifahmeen waa dad isagoo isgartoo ifahme magaan isagoo magaan waxaan iska dayo islaanka xildhibaaniisa ay raacaan as raaca fiican mahadsanid
hay walaalaga waa ku salaama isaaq uu mahadsan yahay star f m hallow
halow halow haa hey
sanadka aniga sanadkii hal abuurka wey mogta maxaa ula jeedaa ha soomaaliya cusub aan labaraya waxaa la yidhi geedka ku qalloocda yaraa weyninta kubadda samiya saas ayaa la leeyahay ah, soomaali cusub oon helna weeye alxamdulilah waxaan ku yidhi Eh,
aniga waxaan u sheegayaa ninka eh, hoosaas u fiiriya macnaheeda muxuu yahay horta af soomaaliga
dabcan wada hanjaba dabcan amaan maxaa miya hanjabaad miya maxay tahay macnaheeda muxuu yahay hadalkaas sidaan u fahanay in yacni halka halka aad hadda taageersanta inaad ka soo laabatid oo dhinaca kale aad soo taageertid ayaan u fahanay maya maya madaxweynihii afaraadaan maxarad ku ah aniga asagoo kale maahiye mog haye
aniga asagoo kale maahiyo maaragtay mar- markii cashir loo daadiyo sidii maya maya maya maya bahasha bahasha dol digaaga kood kood baa la yidhaha markaa siinayo maya calasow dabcan saas waa ka horeynaa waa ka horeynaa waana loodiye waa ka horeynaa aad waa mahadsan tahay macaradnimada waa jiraysaa waa- bilaa yeeye waa mahadsan tahay mucaaradnimada bay jiraysaa calasow maanta keligiis ayuu noqday barnaamijka dhegeystayaasha kala soo wacay dhammaantood dabcan waa dhegeystayaal iyagu taageersan ee xildhibaanadaas iyagu ra- antirayla gruupka ee imika ka hagaajismay ma laga sameynaya gobolla- gobolka nyanza lagana soo horjeedo awoodda rayla ee gobolkaasi uu ku leeyahay laguna doonaya in lagu wiiqo laakiin isagu weli wuxuu leeyahay mucaaradnimadu waa ay jiraysaa sidoo kalena een, waanu mucaaradeena xukuumadda dhegeystaha kale ayaan siinaya star f m hallow
halow halow waa ku soo dhaweynaa
waa dhawaa waa dhawaa waa idin salaamaya dhammaantiin waanu kaa qaadnay waa mandheera ma garad waa yahay adeersuw
haa haye
horta aniga xildhibaanada aad iyo aad boqolkiiba boqol waa taageersanahay haye maxaa ku taageersan tahay waxaan ku taageersanahay mm
dictator meel cidle iska taaganahay wax qorshe iyo qaab aan haynin mm
in la ag taagnaada maaha haye
in la shaga in la in laga danaysto wadanka wax waxqabashadiisa iyo development la raadsado wey haye
maalin hora waxaan idhi neefka adduunyada geela looda ariga markii uu dhinto mm
shilinta iyo takarta korkiisa saaran waa ka tagaan sax
waa isaga inuu dhintay ogaanayaan maogta ila dhiig kama soo baxayo maogtahay waa iskayga duulaan صح
marka xildhibaanada ninkan gogasha ku baktay oo waxba aan haynin oo shan sano waa lay dhacay waa banaanbacaynaa weelashaan jijibinayaa maxaan ku idhahdaa eh, wadooyinkan istaagaya sida xaruurta yaryarahan qaylinaya ninkan leh ninkan mabdaciisa ayay ku cajiseen haye
waddankooday wax u rabaan waa garta dadkooday development u raadinayaan haye dowladda inay wax la qabsadaan ay rabaan Mhm.
oo hadda ka hor nin wuxuu yidhi Mm.
meel jabbi la yidhaahda ayaa la yidhi dawladda xoolo gadanayso Mhm.
marka dadkii inay xoolaha keenaan waa diideen Mhm.
nin odayaa marka wuxuu yidhi jabbi nimanka joogayo rag waa u jilacsanaydeene Mm.
jamhuuriyadda lacagtay ka timid jilacsan mahaysaane weligiinba meel lagu jabaa juuc la hurudaan haye
war hadda waxaa waaye meesha waa la kala tegay waa yahay
marka meesha ninka waxba kumay haddaan waxba ku haynin waddankiina horumar iyo xildhibaanadii dadka ay soo doorteen ay horumar rabaan Mm.
ma asaga iska kurtuurnaana ilaa qorshe uma hay haddana war sidaan yeela war sidaan aan yeelin aan isku duubnaana dawladda macaankeeda afka ka qaylino waxaas ay hadlayso un aan dhaafaa jid la garta marka maxaad leedahay ha ka soo horjeestaan oo gobolkii uu ka soo jeeday ha kaga furaan mawjado siyaasadeed oo mucaaradnimo oo waaba ka soo horjeesteena daraad banaanbax sooma dhicin Mm.
haddana antarayla soo la- la- la samayn maayo Mhm.
marka naagta meesha waxba ku afiira langata iyo meesha la yidhaahda kabiira m b yaa ka ahaan jira hadda ka- hadda wixii ka horreeya m b yaa ka ahaa asaga
asaga Mhm.
markii aad tagto kabiira markaad tagta Mm.
oo maan dhaweed maxaan ku idhahdaa e- e, william ruto gurigaan u dhisaa u lahaa marka aad tagta Mm.
noobidii meesha ay degan tahay maxkamada la yidhaahda makaadara ayaan aniga dhowr jeer tagay waa tahay wallaahi guryaha meesha iida ku yaalla waxaa lagu wada xaaraa baxaa lagu xaaraa oo waa mataar oo kelix oo meesha dadka waxay saaxdaan waa wax aad kahanayso Mhm.
meeshii laga soo doorin jirin nin sidaa u galay waa tahay ra-iisul wasaarenimona waa soo martay ogow waa mahadsan tahay een, adeer suwow marka ninka meesha waxba kumaayo xildhibaanada ha ka tashadeen ha ka tashadeen waa mahadsan tahay tahay عليكم السلام calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
مساء بركة السلام يا حسن بنديرة xasan waa kusoo dhaweynaynaaso
لكن أنت عارف عن عن أول مرة يجي في ناس كهل اللي هو حر وياه معناها أو ذلك إلى الزمن كأنا في عن معناها إز برأي Mm.
مركا عن شنو هاي كان وأنت جرى معناها كهر ما كنت وأنا إنها تعرف أنا معناها إن حل معناها داس دولة دوجلين waa yahay
عن شنو هاي بوس معارض معناتها دولة مقطع هذا معارض محافظ دولة لكن بوس معارض معناتها أبن أنا waa tahay
Een, haddii macnaha een, eh, raila odinga oo maanta in macnaha as- eh, eh, doorashadii la jabi oo macnaha oppositionka dhankooda fadhiya hadduu ahaari lahay maanta dowladda la xisaabtan la la xisaabtami laha Mm.
waana dhaliili lahayn ayagoo maganaysaa macaarad maanta aas jira haddii xildhibaano intay ka tagaan ay macnaha dowladda ugola waa la dhaliili lahaa haye
laakiin hadda waxaa waaye raila waxau dhihayaa ana dowladda ma aqoonsanin Mhm.
meeshan anaga wadan afrikaana joogno iska gaajo haddaba maa nolosha lagu dhooli aad garanaysa صح
marka dawladda macalinka marka xilka hayso inay macnaha ay la- lala xida macnaha la- waxa lala qaybsada waa wax aada u fiican waa tahay ka waran xildhibaanada gobolkiisa ka soo jeeda ee ka hor imaadsan
Waa aad ay u fiican tahay wallaahi waa siyaas horta maxaa waaye markaad dib u fiirisaa doorashadii hadda aan soo marnay twenty twenty two agasta dhacday doorashadii kale aada ugu duday Mm.
macnaha waxaa isleeyahay markii doorasho sam loo macnaha een, ay usoo baxda election result ay usoo baxda lagu dhawaaqa macnaha madaxweynaha lagu dhaqa- dhawaaqa the failure of the raila waxaa waaye dhib waxaa ka dhici jiray janza haye
laakiin safarta aniga gacanta aragnayba dhibkii maba jirinba waa tahay wallaahi si weynba meesha kama dhi- kama dhicinba Mm.
marka waxaad fahmi kartaaba ninkan waaba kusoo daaleenba dadkan haye
marka mar haddaas waxaan xasuustaa doorashada ka hor aden um, hadda kugu dambaysan mar dambaan hanidihiin waa la waa la dhaca dambe kaa maqli karan waa tahay
marka waa siyaasad ilbaxnimo ki- aad kasoo baxdaan is dhihi karaa meesha iyadoo wax loo baahan yahay maalinkii waa yahay marka gobolkiisa haddii sidaas uu noqday bal ka waran gobolada kale maxaa oga furan
taageer weyn hadda wadamada waxaa gobolada kale adka haystaa majariba maogtahay baa gobolka ugu weynaa ninkan aad maanta loo rajaqay waxa waxaas ahay central oo macnaha amaad wax ka hela alislahaa maadaama madaxweynihii hore macnaha aad ninkan aas taageeri amaad wax ka hela alislahaa marka dadka maanta u cadcadna ma garanaysaa ruto garab istaagaa dan waxay noqdeen dadka dadka dadkii dhahaa ma garanaysaa central marka wallahi waa siyaasad ilbaxnimo a imaadeen waan dhihi karaa macnaha raila waa lagu soo daalay siyaasadiisa walaalkeed aan ku salaamaya aad baa mahadsan tahay thank you qaybtii ugu dambe ee barnaamijka ayaanu iminka gudogelaynaa waxaana maanta aanu ku egeynay arrimaha la xidhiira dhankaasi iyo waxaa loogu yeeray antiraila rebels oo dhankaasi iyo gobolka nyanza waa gobolka uu kasoo jeeday saguye iminka mawjada halkaasi xildhibaanadii la kulmay ruto iyo gashagwa ee halkaasi ka bilaabeen ayaanu ku eegeynaa dhegeystayaal iyo waxa ay uga dhigan tahay iyo marka loo barbardhigo gobolada kale ee dalka dhammaantiin waan soo dhaweyna mar kale saaxiibadeen dib ugu laabanaynaa waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada tooska soo beegsan kartaan daqiiqadihii ugu dambeeyey ee barnaamijka star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa mukhtaar aadan oo kaasa waa kudhiso waxaan kusoo dhaweynaynaa mukhtaar
waa dhowahay haddaan gudu gala mm
ugu horeyn horta enjiyaasha waa hambali aan diraya waa soo dhaweyna hambali alle hambali maxaa sababtu maxay tahay
waa enjiyaasha haddaan ka- kasoo noqday shaygaan ku wada maxaa micnaha ugu hambalyaynaysaa
waxaan ugu hambalyaynaa mm
maaragtay shayga waxaas mucaaradka horta waa loo baahan yahay shayga waxaas wada mucaarad maaha muxuu wadaa
waxaas wadaa yani inaad bulshada kiciya ama dawladda aad- aad aad gembiye aragtidayda ku kaa wadanka haddaad madaxweyne yeeshi mm
waxay ahayd inaad maaragtay aan isdijiyo mucaarad aas ahaado oo meesha dawladda ay ka dabaasan tahay aad ka- aad- aad- aad ka qayleeyahay laakiin waa lay dhacay uu leeyahay soo marka eh, isagoo qiil maahan
waa caadadiisa adiga waa ogtahay wax dhacay ilaahay oomima laha waa caadadiisa waxaan dandaynlahaa sidii uhuru oo koota maaragtay hankishii bil xibada siyaadadbantiisaa saabsanaya waa yahay marka waxaa leedahay eh, waa soo dhaweynaysaa xildhibaanada
waxaan ku daraa mm
haddaan kenya ninkaa laga qabay mm
kenya waxaa halis ku kala codlayna gasoo dhiigga haddaas ku kala waxaan dhihi lahay nimankii waa waa waa arrin wanaagsan ay suubiyeen inta kalena ha ku daydaana ninkan nin oo maaragtay kenya dhibkeeda ma ogi dad waa tahay aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi star f m hallow
alaikum iso hallow soo dhow
waa dhowe walaalow eh, horta waa ku salaamay tan kale waxaan salaama dadweynihii maaragtay walaalaha inaan dhegeysanaa salaama ma garad sila mid ah magacaaga
mallow oo kasoo hadlaya magaalada bandeera haye malow
horta waxaa waaye yusufo horta waxaa waaye eh, waxaad arkaysa waxaa waxaa waaye waa yaab horta waxaa waaye empiyashan o d m horta waa daaleen ma garad maxay ku daaleen
waxaa waaye had iyo jeer markii maaragtay madaxweyne ninkan horta labaatan iyo shan labaatan iyo shan sana soo taagnahay madaxweynenimo mm
hadduuba asaga maaragta laga reey ama maarata la shideeyo oo ma wuxuu leeyahay waxaa waaye aniga eh, ma no- ma noqonaysa election ma noqonays le mhm
empiyashina waxaa waaye si caadi oo dimuqraasi ah loosoo doortay ma garat haye
marka wuxuu rabaa in maarata maadaama isaga maarata laga re- eh, la shideeyo waxaas rabaa in kuwaan maarata xilka inay qaadaan diidaan
waa tahay bal ka waran xildhibaanada xagga ka soo jeeda gobolkiisa ee hadda isagu rebelska kasoo kasoo horjeedaya isaga ka hor imaanaya horta ah, yusuf horta horta waa sub empiyashan horta waa subalilen waxaa waaye empiyashi markii la doorana waxaa loosoo doortay inay wax u qabtaan meesha laga soo doortay ma garat mm
tan kale waxaa laga rabaa inay ay ogaadaan dhibkii dadko dadkii soo doortahaye inay ogaadaan amaarka baarlamaan gayan wa laakiin tigid xisbi ayaa lagu soo doortay xisbigooda inay eh, ku caasiyaan miya
maya yusuf horta waxaa waaye eh, madaxweynaha oo raila horta waxaa waaye empiyaashan inay u noqdaan maarata macbuus oo qabtif inay u noqdaan ayaas rabaa nimankan waa lasoo doortay dadweyneyaaba qaylinaya le waxaa waaye la- labaatan iyo shan sana maarata eh, Ra- raila soo taagnaay hata wax kale iska dhaafee markas prime minister khibeera waxba looma qabanin markan dadka weynihii yaa ka hor imaadsan embiyaasha maadaama dadkaas si caadiya loo soo doortay si dimuqraasi loo soo doortay embiyaashan waxaa embi dadku dadweyne waxay leeyihin anaga waxa waxa qabadaan rabnaa moog iyo qaayl iyo buuq iyo sujiid ma rabnaa ay leeyihin ma garat waayahay
marka waxaa waaye railan waxaa waaye niminkaas isu keenaa hadda jombaadi waa aragtay intaasu sana soo jeed hadda waa waa si liyo waa aragtay gabadhii reesyalo dulo wax loogu dhiyo waa aragtay taas waxaa waaye xisbi ay kala daadinaysaa ile waxaa waaye qofkii hadalkees diida wuxuu yeeraa sidii hadda gabdhaha gabadhaas hadii daraad baa meesha laga soo saaray ma garan haye
yuusuf oo markaan waxaa waaye dhibka raila intuu dadkan ma ogaanin sirtiisa hadda secretkiisa banaanka soo baxay afartankiisa dhammaaday ileen hadda waxaa waaye musmukaata dalasiyo nafaslasi wuxuu sameynaa qoqolidii maar familigiisaas baart ka dhigaa asiya aad baa mahadsan tahay
marka waxaa waaye ma dhamayna yusuf markuu ay sii wada daqado hal daqadoon marka waxaa waaye tan kale waxaa waaye nyansa yusuf oo waa dambeysay xagga maaragtay development haye
hadda lixdan bilood maaragtay ruto soo galay waxaa ruto wuxuu wuxuu sameeyey mucaaradkii muxaafidba kulli waxaa meelihii ay joogaan as ugu tageen ma garat haye
project stolda oo maaragtay istaagta jiro lacag la-aan ama corruption boryaashii boryaashii kulli waa la hadda waa la bilaaway nyansa hadda ay magaalo noqonaysaa ma garat waayahay
marka waxaa waaye yuusuf tan kale waxaa waaye kasoo qabo bal waxaad kasoo qabanaysaa markii asaga iyo ruto raila iyo ruto uhuru ismaqleen oo covid nineteen ka jiray magaalada nairobi kenya dhib ka jiray dadka dhammaadeen oo baahida zaayid noqotay waxaa la sameeyey isbedelka isaga mucarad saay bedelka sadlahay maalin kun qoysaa maarata laga bararay karyobangiga qaboobkaas oo adarkaas oo jirada jirtay ma garat waa tahay aad baa umahadsanta saaxiib waan kaaga mahad celinaynaa dhegeystayaal aad u tira badan ee qadadka ku jira fikirkiisa uu ku mahadsan yahay marlow ayuu ahaa dhankaasi iyo ismaamulka mandheera naga soo wacayey dabcan waxaa keliya aan doonayno inaan ka hadalno ayaa waxay tahay daqiiqadaha kooban ayno harsan iyo dhegeystayaasha aan fursada u siinayno xildhibaanada odium ka tirsan oo isla gobolka ay ka soo jeedaan raila odinga ka soo jeedo haddana iyagu la leeyahay waxa ay la kulmeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kadib waxa ay sameynayaan kooxo kooxo kooxahaasi oo loogu magac daray anti raila rebels oo iyagu mawjado siyaasadeed oo looga hor imaanaya gobolka nyanza raila odinga halkaasi ka bilaabaya saaxiibka kale star f m halo halo star f m soo dhow raadiana ka dheero wacalaykum salaam
magacayga magacaaga
waxaa la yidhaha msajelle waan ka maqnaa hawada waa waa tahay haye msajel waan kusoo dhaweynaynaa barnaamijka wana socotaa
barnaamijka lama socdo waa kolli waan haddaan furaba radio waa tahay waa ka xumahay dib u soo beegsay aan leeyahay waana gabagabadii aan ku siqeynaa dabcan saaxiibadii lasii socday ama markaasina la jaan qaadayay ee u saamix waayay inuu markaasi ay qadad ka soo helaanayaan dib ugu laabanaynaa waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba saddeed eber hal eber shan hal eber shan qadadka tooska daqiiqadii ugu dambeeyey dhegeystayaasha ugu dambe aan fursadda u siinayno dabcan haddii imika adiga aad raadiha furatay sida saaxiibkaasiina waxaanu ka hadlaynaya waxay tahay waa xildhibaanada odm ka tirsan raila odinga xisbigiisa ka tirsan dhowaan la kulmay madaxweynaha kadib ku-xogeenkiisa la kulmay haddana isku gobolka nyanza ay ka soo jeedaan la leeyahay waxaa halkaasi ay ka bilaabayaan waa mawjado siyaasadeed oo cusub oo looga soo horjeedo raila iyo awooddiisa halkaasi star f m halow
halo star f m yusuf waan ku salaamaya walaal waa sacdiyo sacdiya soo dhow
aan fiicana walaal waxaa waa horta xildhibaanadaas way ka baxeen oo laleeyahay oo la xiray hutu laleeyahay horta raa'ila ayaa lagu dacay horta yaqiintii ma hayna anaga inay ka baxeen inay kale way baxeen laguma laho waxaa lagu leeyahay waxay sameynayaan gurub looga soo horjeeda raila odinga
a waan fahmay macnaa oo sida loogu dirma ayay samaynayaan oo ujeedada soo ma aad iyo aad horta anaga ma fahmi karno horta raailana dadka way neceb yihiin ma dhihi karna aad bay u jecel yihiin waxay ku arkeen duqaas ma garanayno waa nin markaan fiiriya hadda oo xumaan watanaan ilama aha kulley naftaydii markaan qadariyey haye
soomaalina waxay ku mahmaad horta soomaali waxay ku mahmaad bini-aadinka waxaa la dhahayay dibl dib la xiriiriyay ma lahaa la dibin la xiriiriyay leeyahay haye
taasoo loola jeeda macnaa had iyo jeer meeshii muguro le inuu ku cararayo waxaad ka fahmi kartaa ninkan haddii hataa laga ray ama haddaa laga rayin oo looga batay inay soo go-een doorashadii oo la xisaabinayaba inay dad badan soo go-een oo ay raaceen huutu haye meesha marka waxay kutusaysaa inay bini aadamkaba u socdin marka horeba lacag iyo hunguro inu u soconin kaali ninkan daafac ama aan u hiila aan u socon haddii meesha lagugu dilaayana saas un lagu garab banayna oon saaxiibnimo aan jirin ayaan caddaynaya yuusuf haye qofka bini aadamka waxaa loo baahan yahay haddaa isla jirtaa inuu ku garab socdo oo kula jiro haddaa gurubkaada uu gafo ama haddii uu gafo inaa had iyo jeer isla tashataan oo isku xirnaataan waa wanaag waa garta haddii laakiin adigii hadda aad kursigii aad ka dhacday kaba dhig oo adigay kaa go-o ninkii oo kursiga kaa rida aan u galo horta meesha waxay kutusaysaa xasilnimo weyn meeshana waxay kutusaysaa inaan daacad ku ahayn oo marka horeba afkaas aan kugu hayo haddii ninkaan helana la soco haddii ninkaas waayana kaas u galo hor dadka oo raa'ila la socdaan dhanba dad daacada ma aha dad daacidnimo u socda ma aha waa fahmi kartaa adigana waa ka garan kartaa marka waxaan dhihi lahaa hadday oo kasoo horjeestaan oo mucaarad ahaan ku noqdaan haddaan ku noqonin ba horta wax kasta oo sidii loogu ila alla ugu talagala ayay maraayaan laakiin waxaan sheegaya bini'aadamku gaalka inuusanba inuusan daacad ahaan hungurun u socdo un baan sheegaya aniga Waa mahadsan tahay.
barqa wanaagsan ayaan kuleeyahay daacad umaba socdaan yuusuf wax daacad u socd maba jiro waa tahay aada waa mahadsan tahay ee, socdi aheyd dhankaasi madheere naga soo wacday way mahadsan tahay iyaduna fikirkeedaba nooga mahadcelinaynaa dhegeystayaasha ugu dambe ayaan fursadda siinaya hal ilaa laba dhegeysto ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhowo xaaji
walaalo aabbaha nabadda waan kusoo dhaweynaa saaxib
inbadan baan ku salaamayaa mascabow adiga iyo yusuf bakar iyo daadayaasha dhammaantooda Si- si la mid ah
ee walaal maxaana si fiican baad u falanqayseen si fiican baa ra'yi looga dhiibtay waan dhegaysanaye qodob doodeedka ku saabsan maaragtay siyaasadda dhanka bilaaran oo dhanka mucaaradka iyo dowladdaba xagga maaragtay maxa- xisbiga mucaaradka iyo iyo maaragtay dowladdaba waa yahay Eh, mucaaradka mucaaradka muxaafidkooda waa yahay
ee walaal maxaane waxaan u malaynay kenya hadda lama dhisin Mm,
kenya wakti badan bay dhisan tahay oo wakti badan buu baarlamaan soo gelaya wakti badan baa la isteerinaya wakti badan baa sharci la dejinaya sax
dadkan siyaasiyiinta lasoo dooranaya ma aha dad aan siyaasadda garanaynin iyo dowlad wanaaga waa yahay
hadday xisbi muxaafad ka soo jeedaan iyo hadday xisbi muxaafad ka soo jeedaanba mhm
waxaan u malaynayaa odaygii rayla ahaa oo wakti dheer ku jira siyaasadda haddana xisbi mucaarad ee oo xisbigiisana mucaarad ku dhamaystaba hadda ku dhamaystaba ka- cimrigiisaba ku dhameeyey Mm,
in siyaasadiisa uu sii halaabeyso madarkaya mhm ka waran bal xildhibaanada halkaas kasoo jeeda isku gobolka ay kasoo jeedaan isla xisbiga iskala tirsan yihiin ee iyagu la leeyahay waxay sameynayaan kooxa kasoo horjeeda isaga gobolka
ha way dhici kartaa mhm
way kasoo horjeesan karaan maxaa yeelay hadday wadanka waa wadan dimuqraatiga wadanka waa wadan horumarkiisa loo baahay waa wadan corona la degay waa wadan maaragtay sicirbar iyo dhaqaale xumo ay la degtay waa wadan maaragtay sidii lagu soo kobcin lahaa lagu jiro taladiisa waa tahay
maxaa yeelay horumarkiiba haddii u jeesnayno iminkan uu durbaantumahaya oo qaayda iyo qalalaaso u wado mm
doorashadana laga soo gudbay mm maxkamadana looga reeyey mhm
oo u dhe weliba dowladda lasoo dhaweeyey nyaasa lagu soo dhaweeyo meel walba lasoo maray haya
iminkan inuu buuq iyo qaayli iyo waxaan loo jeedin uu keeno mhm
waa waxaan eh, asagana u habbooneyn shacabka kenyankana aan ku wanaagsanayn aada u mahadsantaha saaxiib marka waxaa weeye waa laga hor imaanaya waxaa looga hor imaanaya siyaasaddaas nooca bedelan ee oo maaragtay iminka kicinka uu keeniyo iyaa looga hor imaanaya mowqifkiisa waa la mucaaradaya oo dadka asaga xisbigiisa ah way mucaaradayaan waxay arkayaan horumar inuu u wadin oo maaragtay uu dibdhac uu ku wado gobolada qaar hagaag waa marka mahadsan xisbi xisbi waa maaqsanta dana kale waxaa weye xisbigan kaa bixina nin laguma cawduulayn karo ninka shacab baa soo doortay waa yahay
marka waxaan leeyahay aniga duqa maslaxada ummadda ha fiiriyo oo shacabkiisa ha fiiriyo oo kenyaanimada ha fiiriyo oo dhan kasta ha fiiriyo yuuna fiirin nin madaxweynenimada kaga guulaystay
shukran aabaha nabadda
mid lamid adigana ah thank you aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi eh, abaha nabadda gaarisa ayuu ahaa saaxiibkii ugu dambeeyey ee barnaamijka fursaddan u siina ayuun markaasi ahaa waan uga mahadcelinaynaa fikirkiisa iyo weliba qaabka wanaagsan ee barnaamijka uu qaybta uga soo noqday ee uu ku mahadsan yahay saaxiibada dhammaantood iyaguna way ku mahadsan yihiin inayn dhegeystaan dhammaantood toona sidoo kale inaa markaasi aad qayb kasoo noqotaan barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka waan idinkaga mahad celinayna si wada jira waxaadin kugu daadin anigu waa musaa somaali weliba yuusuf fakad kulanka xigayaan dib u kulmi doonaa hadduu ebeer ahdo waa brito intaasi kor nabadgelyo